kuwaasaa yani iilka nabiga dhigay ay rawaahuma labadaa riwaayo aturmidi baa weri alfaslu araabic fasalkii afraad fii ma yalzimu lilmeyiti meydka waxa u waajibayo waxaa u waajibaya meydka alquslu dhaqitaan iyo watakfiinu in la kafano iyo wasalaatu caleyhi in lagu dukado iyo wadafnu in la duugo intaba waa waajib dadka geeridiisa ogaatay ama me ogaaday ama meeshaa joogay yay waajib ku tahay inay sameeyaan waana yacni wujuub kifaaya weeyo fardu kifaayo weeyaho hal qofa hadduu u qumo intaasoo dhan dadka kaleo dhan dembiga way ka dhici haddii wax u quma la waayana waa la wada dembaabi can ummi cadiyata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam fii qatli ibnatihi gabadhiisa markaanu dhaqaynay zaynabo gabadhii la odhan jiray imra'atu abilcaas bin rabiic waa gabdhi yani ugu weyn gabdhihiise markaanu dhaqaynay dhaqayna wuxuu nagu yidhi bay tihi ibda'na bilaaba bimayaaminha midigyaalta ka bilaaba iyo wa mawaadicil wuduu'i weysada meelaheeda minhaa gabadha ka mid a gabadha marka hore u weyseeya markaad u weysaysaan dhinaca midiga haddana dhaqa markaa dhinaca bidix rawaahu alkhamsa wa canha waxaa laga wariyay caaisha qaalad waxay tihi dakhala calayna nabiyu nabigaa noo soo galay sala allahu alay waslam wa naxnu anigu naqsilu aan dhaqayna ibnatahu gabadhiisi fa qaala wuxuu yidhi iqsilnahaa dhaqa salaasan saddex goor biyaha mariya ow khamsan shan ow aksara min daaliki intaa wax ka badan bimaa'in iyo wa sidrin ku dhaqa biyo iyo geedkaa gobka la yidhaha sidriga yacni qofkaa saasuu u jilcinaya badankiisa wasaqdii waxaana uu ka dhaqayaa waa markaas ayadaa dee saabuun iyo waxaa ma jirin sidrigaasaa lagu dhaqi jiray geedkaa gobka le bimaa'in iyo wa sidrin wajcalna yeelo oo fil aakhirati marka dhaqmada ugu dambaysana kaafuuran geedkaa kaafuurka la yidhaha waa bahal yar udgoono marka uu dambeeyo meydka lagu shushubo wey fa idaa faraqtunna markaad ka faaruqtaan fa aadinnanii i ogeysiiya ii sheega falamaa faraqnaa markaan ka faaruqnay aadanaahu nabiga waan ogeysiinay fa alqaa ilaynaa wuxuu noo soo tuuray xiqwa hoosguntigiisii fa qaala wuxuu yidhi ashcirnahaa iyaahu hoosguntigan hoos u mariya shicaarka waxaa layiha marada jirkaaga la xidhiirtee hoosta dharkaagoo dhan dharka ugu hooseeyo yacni yaa shicaarka la yidhaha waa marada jilicsan ee aada hoos marinayso marka ashcirnahaa gabadha jirkeeda la xidhiiriya yacni u jireeya maradaan hoos u mariya iyaahu xiqwiga wey iyaahu xiqwiga waa hoosguntigii wey oo maradan yani nabiga badankiisa taawatay sala allahu alayhi wasalam ya wuxuu leeyahy gabadha kafankeeda hoos ka mariya oo jirkeeda saa ugu duuba ya si yani nabiga jirkiisa maradaa ay taabatay mar hadday lagu xidho bas weeyade dhib oo dhan way ka badbaadaysa wazaada waxay ku ziyaaday fii riwaayatin fadafarnaa fadafarnaa waan xirxirnay shacrahaa timaheedii halaaata quruu'in saddex gees baan ka dhignay oo hade yani yani qofkan dumarka ah markii madaxeeda ay dhaqdo madaxa waa la shalleeyaayo haddana sidaasaa loo xirxiraya waa la dabaya soo maha timaheedii baan dabnay oo markaasaan saddex qaybood baan ka dhignay saasaan u xirnay saddex gees camal ayaan saa ugu dabnay wa alqaynaaha waan tuurnay oo timihii timo dheer bay lahaayeen dee carabtuna aad bay usii timo dheer yihiine khalfahaa gadaasheedaan saa uga tuurnay markaan timihii dabnay oon saddex qaybood saa saa isugu xirnay yaan gadaal ka sii daynay yani saa dhabarkeeda ugu sii daynay markaasaan kafanka gelinaylan wa fii riwaayatin iksilnahaa dhaqa witran tiro isdheer u dhaqa salaasan saddex ow khamsan shan ow agsara min daaliki kaa wax ka badan in ra'aytunna haddaad ra'yeysaan daaliki haddaad shanta inaad ka sii badisaan aad doontaanna tiro isdheer un ka dhiga rawahu lhamsa ashahiidu laa yuqasalu walaa yusallaa caleyh qofka dagaalka muslimiinta iyo gaalada ku dhintay ee muslimka ah la dhaqi maayo walaa yusallaa caleyhi laguna tukan maayo can jaabir radi allahu canhu qaal kaana nebigu wuxuu aha sala allahu alay wasalam yajmacu mid kulmiya bayna rajulayni laba nin oo min qatla uxud uxud asxaabtii lagu laayay toddobaatankaa ka mid a fii thawbin waaxidin hal maru isla gelinayay uma yaquulu wuxuu dhahaya nebigu ayuhumaa aksaru akhdan lilqur'aani ayuhumaa koodeebaa aksaru badan akhdan barasho oo lilqur'aani qur'aanka uu yaqaano faidaa ushiira markii loo ishaaray lahu asaga ilaa axadimaa midkood qadamahu wuu hormarinayaa fi laxdi midka qur-aanka aada u yaqaano ee aqoonta qur-aanka ku badan baa horay la marin iilka xaggiisaa lagu horumarinaya ka dambana waa laga dabagelinaya hale uu ka fadli badan yahay de uu ka aqoon badan yahay midab dhiig buu leeyahay laakiin sida miskigu u udgaya walam yuqasalu lama dhaqin walam yusallaa caleyhi lagumana tukanin wey rawahu lhamsatu ilaa musliman atakfiinu kafanki maydka yani la gelinaya can jaabir radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal idaa kafana axadukum xadkiin hadduu kafanaya akhaahu walaalkiisa muslimka ah falyuxsin kafanahu kafankiisa ha wanaajiye mara fiican oo deeqayso anfacaysa ha ku kafano rawahu lhamsatu lilbukhaariyi can ibni cabaas radi allahu canhum can nabi sal lay slam qaal ilbasuu min hiyaabikum ilbasuu xirta min hiyaabikum dharkiina xaaluu ka mid yahay albayaale kuwa cadcad dharka cadcad wuu fiican yahay waa dhar qurux badan oo yani haybad badan dharka cad xirta fa inahaa iyadu min khayri hiyaabikum dharkiina kuwa ugu khayr badan wey wa kafinuu fiiha mawtaakum dadkiina dhintayna ku kafana dharka cadgeliyo kan yani midab kale waa lagu kafani karaa laakiin waxaa afdal oo fadli badan dharka cadcad baa fadli badan rawahu tirmidi wa saaxiba waliabi daawuud laa taqaaluu filkafani kafanka ha qaaliyaynina wax qaaliya ha ka dhigina yacni marada cusub hadda markii meydka la kafanayo mara cad baa lagu kafanaya mid cusub oo hadda lasoo gaday iyo mid duug ahoo yani xoogaa lasii isticmaalay haddii yani haddii labaduba la heli karo midda duugga ahaa fadli badan xoogaa midda la yar isticmaalay in lagu duugo taasaa nafte fadli waxba macna kolleyba wax carradu hadda cunaysa laa taqaaluu fi lkafani kafanka ha qaaliyeyna fa innahu yuslabuhu waa la siibayaa salban sariican haddaa laga siibayaa yani markiiba wuu iska baaliyoobaya carradaa cunaysa ee waxba ha qaaliyeyna wax qaaliya ha raadinina sidiisana markii la gadaya qaaliba ha ka dhigina ay kafanka ayahay can jaabir radi allahu canhu ana rasuula allahi sal alay waslama kafana waxaa kafanay ay ana rasuula llahi kafana xamzata wuu kafanay nabigu ay nabigu wuxuu kafanay xamzata ibna cabdimualib adeerkii xamze ayuu kafanay fii namiratin buu ku kafanay yani go ay fii namira fii thawbin waaxidin buu ku kafanay ka bedelo hal mara keliyuu geliyey ay hal maro bas ay annamiratu waxa weeye yani bifatxin fakasrin la akriya khidaaun mukhadad lafun calayhi ay lafa calayhi wuu ku duway maratan waaxida liqilati siyaab dhar ma jirin hal go oo weliba midab midab leh oo aan caddayn namirada yani marada shabeel waa kayba culimada qaar iska ilahay mana barabara leho sida shabeelkaoo kale ah camal ah wey namiradu marka maradaa namirada la yidhaha go-aas quruxda badan ee barabaraha leh ayuu geliyey nabigu ayuu geliyey marxaba hal mara keliyayna ahayd wuxuu ku nabigu rawaahu tirmidi wataqadama xadiidu ay kufina nabiyu sal alay waslam fi halaaati ahwaab saddex mara in nabiga la geliyay xadiidkeeda waan soo marnay oo min kursufin suufa laga sameeyey can leyla waxaa laga wariyey binti qaanifin asaqafiyati radia allahu canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ka mid ahaa fii man qasala dadkii dhaqay umma kulhuum gabadhii umma kulhuum la ohan jiray binti nebiyi ahayd sala allahu alayhi wasalam cinda wafaatiha markay dhimatay siid cusmaan bay ka dhimatay ruqyo iyo umu kulhuum labaduba dee soo siid cusmaan kama dhiman markay ruqyo dhimatay umu kulhuum baa la siiyey umu kulhuum baa haddana ka dhimatay dinuurayn baa lagu magacaabay markaa laba gabdhood oo nabi uu dhalay nin guursaday oo isaga dambeeyeen ma jiraa layidhi ummadan laguma arko ilaa sayd cusmaan ilaa ummadii horena laguma sheegin ilaa sayd cusmaan wy waa madiye ilaahay uu siiyey markaasuu nabigu weliba yidhi haddaan mid saddexaad gabar kale ii joogi lahayd waa ugu waa ku dari laha cusmaan baan sila cinda wafaatiha gabadhaa markay dhimatay fa kaana wuxuu ahaade fa kaana wuxuu ahaaday awalu maa acdaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama aye nabigu wax uu nasiiyey wixii ugu horreeyey ya alxiqa ay fa kaana wuxuu ahaaday awalu maa acdaana nabiyu sala allahu alayh wasalama marxaban xiqwigii unbaa xiqaa la yidhi awalu maa acdaana nabiyu alxiqa alxiqu waa hoosguntigi dumarka hoosguntigooduna waa maxay waa googoradi de waxaa looga jeeda hadda waa googoradi oo gabdhaha shan baa lagu haweenka shan baa lagu kafanaayo waaya xiqwigii iyo dircigii iyo khimaarkii iyo lafaafataani laba maroo dheerdheer sow shantaa ma ahaan jirin marka alxiqa hoosguntigii yani yani waa gogorodii buu noo dhiibay uma dirci markaasu haddana dirci buu noo dhiibay uma alkhimaar haddana wuxuu noo dhiibay khimaarkii buu noo dhiibay kii madaxa loogu xiray ya marxaban uma almilxafa yuu haddana noo dhiibay nabigu marxaban ko milxafa a marada ay sidaa u garba saartaan gabdhuhu isku dadaan milxafada aya waxay madaxa saa ugu dadanayso ama madaxa iyo waxa lamida saa u garba saaranayso taasi mal milxafa uma udrijat bacdu fi thawbi alaakhar maro kale haddana la geli laba maryood iyo aya marxaba laba maroo dheer dheer ashanti un ya googoradii iyo dirici iyo kii madaxa loogu xidhay iyo laba garo laba go oo dheer dheer shantaasaa lagu kafanaya dumarka way yani ragga way ka yani badan yihiin haddii la doono inkastoo ragga naftiisa yani cimaamada iyo khamiiska loogu dari karo laakiin hadda ayagu aada looguma suneeye waa iska jaa-is mooyaane oo la saddex maroo dheer dheer unbaa ragga la gelinaya laakiin dumarka ayagu in loo waayo mooga shantaasaa lagu kafanaya liziyaadati cawrati cawradoodaa badane ayagoo dharkoodaa la badinaya oo la suray marxaba marka dharkii oo fara badan oo iska tuuran ma aha hal maroo cad un intii lasoo gooyay in lagu duubo dumarka maaha dharkoodaa lagu kafanaya googorada iyo diracani waxaan meesha ka buuxo oo iska yaalla guriga yaa la gelinaya hadday doonaan yayba caddaanin inay caddaadaan u shardi ma waxaba shardi ma qaalad waxay tidhi warasuulu llahi sal alla alay wasalam jaalisu nabigu waa fadhiyey cinda albaabi albaabka macahu maciisa aaye marxaban macahu maciisa waxaa ahaaday ay kafanuhaa gabadha kafankeedii yunaawi yani yunaawil yunaawilunaa wuu noo dhiibayey haa kafankii sawban sawban maramaru noogu dhiibay gabdhaha arrinta tawalinaya laakiin wuu tilmaamaya albaabkuu u fadhiyaa markay dhaqayeen wuu tilmaamay markii kaleoo la kafanayena mid mid say u kala hormarin lahaayeen buu ugu hormariye wuxuu yidhi middaan geliya tan ku xujiya wuu barayaa de ya wa rasuululahi jaalisun cinda albaabi macahu kafanuha gabadha kafankeedii buu hayaa yunaawiluhaa wuu dhiibayaa haa oo yacni waahi kafankii asawban sawban marmaro ay rawahu abu daawud axmed kafanu lmuxrim qofka muxrimkaa kafankiis oo qofku hadduu asagoo xaj xarmad ama cumro xamr xarmaday oo camalkii ku dhex jiro weli aan xalaal noqonin uu dhinto sida loo kafanayo can ibni cabbaas radi allahu canhuma ana rajula nin yaa waqasahu baciiruhu baciirkiisiibuu ka soo dhacay oo markaasuu luqunta ka jabay uu dhintay waqasahu baciiruhu baciirkiisii baa luqun jabiyey meeshuu ka soo dhacay oo markaasuu dhintay luquntuu ka jabay wa naxnu anagu maca nabiyi sala allahu alayh wasalam wa huwa muxrim walxaal huwa ninkaasu muxrimun bu ahaa muxrim nin xajka xarmaday faqaala nebigu wuxuu yidhi sal ly sl iksiluuhu dhaqa bimaa'in iyo wasidrin ku dhaqa wa kafinuuhu kafana fii sawbayni laba maro walaa tumisuu ha u dhoweynina diiban diib ha u dhoweynina walaa tukhamiruu ra'sahu madaxana ha daboolina madaxa u banneeya fa in allaha ilaahay yabcasu wuu soo bixinaya yowma alqiyaamati mulabiyan asagoo talbiyeysanaya allaahuma labayk allaahuma labayk laa shariika laka labayk asagoo ku hayaa lasoo bixinaya qiyaamaha marka madaxa loo asturi maayo madaxa loo banaynaya rawaahu lhamsa yanbaqii waxaa banaan albukuuru bukuur baa banaan yacni waqta gusli marka meydka la dhaqayo iyo watakfiini wa dikrulmaxaasini maxaasinta meydka wanaagyaalkiisa in la sheego meydka marka la dhaqayo si xoogaa meelaha yani suur iyo waxaas aan loo dareemin waa la bukuurinaya guriga waxbaa lagu shidaya meesha lagu dhaqayo meydka iyo marka kafanka la gelinaya labaduba marka meydka dadki dhaqayna dad aa dadka ugu aaminsan oo ugu cabsi badan oo ugu wwanaagsan oo ugu daaca badan baa horta meydka dhaqa la leeyahy waxaana la sunneeyaa meydka wanaagyaalkiisa in la sheego una wax xumaan la yidhaha aan la sheegin khayrkii un la sheeg wixii wanaagoo lagu arkay wixii xumaan ahoo haddiiba la arka wax xuna la arkana waa la qarinaya waa la asturaya can abi saciid waxaa laga war radi allahu canhu an nabi sal ly slam qaal adyawu diibikum diibkiina kan ugu wanaagsan almisku bahalkaa miskiga la yidhahdo yani miskigaasaa ugu fiican isticmaala wey rawahu lhamsa ila buhaariy can caaishata radi allahu canha an nabi sal lay slam qaal laa tasubu lamwaata dadka dhintay ha caayina fa inahum ayagu qad afdow way gaareen ilaa maa qadimuu waxay hormarsadeen wayba dhinteen soo maaha wasaluu ilaa maa camilu waxay camal faleen way gaareen fahum yus'aluuna canhu waa la weydiinaya wayujaazuuna caleyh waa lagu abaalmarinayaaye adinku waxbaha ka sheeg sheegina ee wanaagiisa un sheega bas ay rawahu lbukhaariy wanisaa-i wadukira cinda nabiyi sal alay wasalam nabiga agtiisa waxaa lagu sheegay haalikun mid dhintay baa bisuu-in xumaan lagu sheegay qof horay u dhintay yaa saasuu ahaayo balaayo uusa samayn jiray xumaan uu sameeyey baa laga sheekeeyey fa qaala wuxuu nabigu laa tadkuruu ha sheegina halkaakum dadkiina dhintay ilaa bikhayrin wax wanaagsan mawd dadka dhintay waxun khayra ku sheega wixii xun iska daaya ka aamus rawahu nisaa-i can ibni cumar radi allahu canhu can nabi sal alay wasalam qaal udkuruu maxaasina mawtaakum dadkiina dhintay wanaagooda sheega wa kufuu ka reebtooma can masaawihim xumaantooda wixii xumaan ay lahaayeen ka hara saasaa laleey dadka dhintay in xumaantooda la faafiyo kanuu ahaa kanuu ahaada lagu hayo adiga miyaa maa maaa ilaahay baa xaasi xisaabinaya maxaa karta adu shuqulkuma le aye wax wanaaga haddaad ku ogeyd sheeg haddaada waxba wanaagood ka hayso asaga aad ka haysoba ayn jirinna shib iskaga dhawo ya xumaantiisii ka aamus ya dadka hadda yani dadka dhintay xumaantoodii un baa la sheegay wanaagoodiiba ma la sheegay marxaba rawaahu tirmidi wa abu daawuud asalaatu cala almayiti meydkao salaaddii lagu tukanaya can abi hurayrata radi allahu canhu an nabi sal ly slam qaal idaa sallaytum cala almayiti haddaad ku tukanaysaan fa akhlisuu lahu ducaa ducada u khallisa yacni duca meydka khaas ku ah ugu duceeya wey allaahuma kfir lahu warxamhu inaad dhahdo wey duca khaas u ah rawaahu abu daawuud wabni xibaan wasaxaxu wa canhu waxaa laga wariyay ana nabiya sal lay waslam nacan najaashiya najaashi buu nabigu u khabar geeraariyey fi lyowmi aladii maata fiihi maalinka uu dhintay wey ay najaashi waa ninkii yani mu'minka ahaa ee taabiciga ahaa ee n nin yani salaad janaasatu qaa'ib lagu tukada ninka ugu horreeyey wey boqor najaashi asxamaa la ohan jiray magaciise ya maalinkuu dhintay buu nabigu u khabar geeraariyey macnihiis waxaa weye maxay tahay khabar geeraarintu wuu dhintay najaashi ee soo baxa aan ku tukanay wa kharaja bihim ila almusalla banaankii weynaa ee iidda iyo lagu tukanayay buu nabigu dadki u saaray fa safa bihim wuu safay wa kabara caleyhi wuu ku takbiirsaday arbaca takbiiraatin afar takbiiradood rawahu lhams afar takbiiradood ayuu nabigu ku takbiirsaday najaashi wey janaasat lqaa'ib wey nin lagu tukadana isagaa ugu horreeyey axaadiista kusoo aroortay aad bay u fara badan tahay ilaa dhowr iyo labaatan riwaaya lagu wariyaa oo ku soo aroortay janaasada qaa'ibka aw aa lagu tukaday haddana yani waxaaba meelaha ka yaryarayso janaato qaasib qaa'ib la tukan karaba ma jirto ya waxyaa badan muslimiinta ducadooda iyo khayrkoodii o dhan baa laga soo horjeeda ya marxaban ma arkaysa janaasa qaabib lagu tukanaya hadda waa ka meelaha waaba la diidayaabo oo hadda axaadiidda saxiixayd baa sidaan u sheegaysa maxaa ka dambeeya intaa lagu nasakhay ya maxaa ka dambeeya waa kan wakabara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam uu u takbiirsay calaa janaazatin farafaca yadayhi fii awali takbiiratin wa wadaca alyumna cala alyusra waa takbiiratu ixraamkii rawahu tirmidi wa daar qudmi wa qaala dalxa binu cubaydillahi wuxu yihi sallaytu khalfa ibni cabaas baan ku tukaday cabdullahi ibni cabaas ayaan dabadiisa ku tukaday buri calaa janaasatin faqara'a faatixata alkitaab buu aqriyey faqaala wuxuu yidhi oo kor buu aqriyey liyaclamuu inay ogaadaan annaha sunna waxaan kor ugu qaaday u maqashiinayo inay ogaadaan baan rabaa faatixada lagu aqriya inay yani waa rugni min arkaani janaasa ka mid eh faatixada aqrinaysaa ترمذي والنسائي ولفظه فقرأ بفاتحة الكتاب وأغريه إيه وصورة وجهر كربون أقاده فلما فرق مركو فارغي قال وحي لسنة سنوي وحق حقوي أي مرحبا وحق تسويد مرحبا آه. والدار قدني حيث والرواه دار قدني نوري هذا لفظي حد أن صوري والنسائي واللفظ النسائي لفظي سبحوها بان الموت فقرأ فاتحة الكتاب وصورة وجهرة فلما فرق قال وحر عبد الله بن عباس سنة وحق سنة سنة وهي وحق وأنا حق والدار قدمي والرواه الدار قدمي دار قدمي ووري جهر قاس وري لفظي النسائي وكله عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت وان حفظي من دعائه دعاديسي اللهم اغفر له إلهي وميت كان أضاف وارحمه أن حريص وعافيه إله عافي واعفو عنه إله iska cafi وأkrim نزله degidiisa ilaah yani karaame martiqaadkiisa markuu qofka ku yimi waa nuzulka wawasic ilaahu waasico mudkhalahu makaanu gelidiisa waa qabriga waaqsilhu ilaahu ku dhaqo waqsilhu ilahu ku dhaq bilmaa'i biyo iyo wasalji iyo walbardi wanaqih ilaahu ka dahir min alkhadaaya dunuubti kamaa naqayta saad u dahirto asawba maradii alabyadla ee cadeed min adanasi wasaq maracad haddii saabuun lagu dhaqo aad bay u cadaanaysaa saasoo kale ilaahu dunuubta oga dahir waabdilhu ilaahu u bedelo daaran daar khayran ka khayr badan min daarihi daartiisa adduunyada ahayd wa ehlan ehel khayran ka khayr badan min ehli ehelkiisa adduunyada ahaa wa zawjan zawjo xaas khayran ka khayr badan min zawjihi zawjadiisa addunyada ku laha wa adkhilhu ljannata jannada ilaahu geli waacidhu ilaahu ka ilaaliyo min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa oo min cadaabi naari naarta cadaabkeeda ilaahu ka ilaali qaala wuxuu yidhi coof ninka ninkaa la yidhaahdo waayahay marxaban saxaabigiina cawf binu maalig la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi xataa tamanaytu ilaa an tamaniyo an akuuna inaan ahaado ana anigu daalika almeyt meydkaa nabigu sidaa ugu duceeyey inaan aniga noqdo yaanba tamaniy buu nabiga ugu duceeyey ducadaas ya rawaahu muslimu wاnisaa'i wtirmidi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal salaa rasuulu llahi sal allau alay waslam calaa janaasatin janaaze ayuu nabigu ku tukaday faqaala wuxuu yidhi allaahuma akfir lixayina ilaahu midka anaga nool ilaahu u dhaaf wamayitinaa kaanaga dhintay wasagiirinaa midka anaga yaryo wakabiirinaa kaanaga weyn wadakarinaa midka anaga lab iyo waunhaana ka anaga dhadig ilahu u dhaaf washaahidana midka jooga iyo waqaa'ibana midka anaga maqan allaahuma naxyaytaw ninkaad noolayso mina anaga naga mida faaxiye cala aliimaan iimaanka ilaahu ku noole waman tawafaytaw ninkaad oofsato mina anaga naga mida fatawafa cala aliimaan cala alislaami islaamnimada ilaahu ku oofso allaahuma laa taxrimnaa ajrahu walaa tudillanaa bacdahu ilaahayow masiibadan waa geerida nagu timid ilaahu ajirkeeda hanaga hoojinin walaa tudillanaa hana baadiyeyninoo bacdahu meydkan gadaashiisa rawaahu asxaabu sunan wliabi daawuud wanisaai allahuma anta rabbuhaa allahuma allahayow anta rabbuhaa naftaan waa meydkaan naftaan adiga unbaa rabbigeeda wa anta khalaqtaha adaa abuuray wa anta hadaytaha lilislaami islaamnimada adaa ku hanuuniyey wa anta qabalta ruuxaha ruuxdeeda adaa qiblooday wa anta adiga aclamu naga ogow bisiriha sirteeda iyo wacalaaniyatiha ji'naa ilaahu waa nimid shufacaa anagoo ergeynayno erge un baan u nahay ilaahayow fakfir lahu ilahu u dhaaf can abi saciid waxaa laga wariyey almaqburiyi radi allahu canhu qaal sa'altu waxaan weydiiyey abaa hurayrata kayfa tusalli kayfa tusallaa cala aljanaaza kayfa sidee baa tusalli cala aljanaasati janaazada ugu yani aada u tujinaysaa ugu tukanaysaa sida loogu tukada janaazada ii sheeg faqaala wuxuu yidhi ana anigu lacamrullaahi bay qasami ahaatee ukhbiruka waan kuu warramayaa aye marxaban atabicuhaa waan raacayaa min ahliha ehelkeeda ayaan raacayaa janaazada markii la qaado fa idaa wudicad markii la dejiyo kabartu waan ku takbiirsanayaa allahu akbar baan leeh waxamidullaha ilaahay baan mahadinayaa wasallaytu calaa nabiyihi nabigiisaan ku salinaya uma aquulu waxaan leehay allaahuma allahyow inahu cabduka ilaahu addoonkaagii wey wabnu cabdika addoonkaagii kalaa dhalay wabnu ammatika addoontaadii baa dhashay kaana wuxuu ayashadu mid qirayo an laa ilaaha ilaa anta adiga ma ilaha kale inuusa jir wa ana maxamedan iyo maxamedna cabduka addoonkaagii inuya warasuuluka rasuulkaagi inuy wa anta adigaaba aclamu naga og bihi asaga allaahuma allahyow in kaana muxsinan hadduu qof wanaagsan ahaa fasid fii ixsaanihi wanaagga ilaahu u ziyaadi wa in kaana musii'an hadduu qof xumaanu ka dhacday wahaana fatajaawaz ilaahu iska dhaafo can sayi'aatihi xumaantiisii allaahuma laa taxrimnaa ajrahu ilaahu musiibada ajirkeeda hanaga hoojina walaa taftin walaa taftinna hana fidnayni bacdahu gadaashi rawaahu alimaamaani baa wariyey maalik iyo washaaficiyu radi allahu canhuma yusallaa calaa difli ida istahalla ilmihii yaraa ee difliga ah waa lagu tukanayaa ida istahalla hadduu sawdeeyo ya waa lagu tukanaya marxab oo ilmaha yarka ah yani oo weli dhinta yani yani aan no yani waaya aan wax weynahay waa saqiirka waa lagu tukanaya ida istahalla hadduu sawdeeyo marxaban difli iyo siqdi baa kala jiro siqdi waayahay marxaban siqdi maxaa la yidhahdaa ilmaha waayahay alwaladu naazilu qabla tamaamih ilmaha weli aan soo bixin aan waktigu ku taab noqonaya weli aan gaarin yaa la yidhahda marka canugo marba hadduu yacni afar biloodba uu dhammaysto afar bilood ilmaha markuu dhamaysta naftaa la gelinaya soo maha ya wixii ka dambe ilmaha horta shinkiisa waxaa ugu yar aqalulxamli xamliga horta waxaa ugu yar waxaa la yidhahdaa sitatu ashhurin iyo laxdataan waa lix bilood mar hadduu dhammaysto bisha toddobaadna ay u bilato laxda unbaa wax yar baanu la sheegaaye la yani lixda bilood hadday kau tiraado kaamil noqoto bisha toddobaadna uu dhex gala waa shin markaas inuu nool yahay iyo inuu meyd yahay iyo nolol kusoo dhaca damba lagama leh lix biloodba hadduu dabada iska mariyo wixii ka dambeeyo ama meyd ha kusoo dhaca ama nolol ha kusoo dhacdee sida ruux weyn oo kaleta wey waa la dhaqaya waa lagu tukanaya kaas dhicisba lama yira o ilmaha markuuna intaa gaarin lixda bilood markayna u dhamaan lix bilood hadduu gaaro waa shin buu noqon soo ma lix bilood wixii ka sokeeyo haddii uu markuu dhinta hadduu nolol kusoo dhaco ama markuu dhimanayo markuu dhalanayo saa u dhalanayay baa calaamatu xayaataa lagu arkayoo wuu ooyey sawd baa laga maqlay qaylo ama wuu isjijiiday oo saas u dhaqdhaqaaqay aa lagu tukanaya markaas waana la dhaqaya haddii waxaa maaratul xayaata aan laga arag qaabiladii kuwii mulusadaana markay fiiriyeen ay yidhaahdeen waxa ma nolol oo ku yimid malena bas kaa waa midka dhiciska oo la iska duugayo haakada marxaban marka hadda dhicisku sidaa weeye ilmihii oo lix bilood dhaafay ba waxay sheegaya ilmo sagaal bilood ay iska duugeen waa dhicis fayda halkaasii god iska geli soo la dhaqin oo laguna tukan waay waaba ilmo shinaho marba hadduu lixda bilood u dhamaato oo dhaafo maxaad sugaysaa haddi can ilmugiirati radi allahu canhu an nabi sal lay slam qaal alraakibu khalfa ayahay alraakibu kii wax saarnaa khalfa aljanaasati janaasada gadaal buu ka soconaya walmaashi midkii soconayeyna walmaashi xaysu shaaa minha hadduu doono horuu ka soconaya hadduu doonona gadaal wadiflu yusallaa calayhi ilmihii yaraa sagiirka waa lagu tukanaya rawaahu asxaabu sunan waa hadday camaar nolol camaarad calaamadeeda ay ka muuqata wey rawahu abu daawud wasiqdu yusallaa calayhi wyayahay wayudcaa liwaalidayhi labadiisii waalidna waa loo ducaynaya bilmakfirati iyo waraxmati baa loogu ducaynaya weli turmidiyi adiflu laa yusallaa calayhi walaa yarisu wax ma dhexlo walaa yuurasu xataa yastahilla ilaa uu ka sawday haddii nolol calaamadeed lagu arko markaa wey marka lagu tukanayo oo wax dhexlay wa qaala alxasan yaqra'u calaayahay yuqra'u cala adifli bifaatixati alkitaabi wayaquulu wuxuu leeyahay markii yani salaad janaasada lagu tukanayay allaahuma ajcalhu ilaahu ka yeel lanaa annaga faradan ilaahu nooga yeel ceelalyo wa salafan horumar wa ajran ilaahu ajri oga dhig labadiisii waalid wey rawahu lbuhaari fadlu salaati cala aljanaasati wa maqaamu lmusalli minha ninka salaada yani janaasada ku tukanaya intee meydka ka istaaga can abi hurayrata radi allahu canhu an nabi sal ly slam qaal man shahida aljanaasata janaasa ninkii xaadiro xataa yusalliya calayha ilaa uu ku tukado falahu qiraadun nasiib weyn buu leeyay hal nasiiba waman shahida ninkii xaadiro xataa tudfana ilaa laga duugana lahu aaye kaana lahu waxaa u sugnaanaya qiraadaani laba nasiiba waaweyn qiila waxaa lii wama alqiraadaani qaala wuxuu yidhi mislu ljabalayni alcadiimayni laba buuroodoo waaweyn wax la eg waay rawahu lkhams wa fii riwaayatin asqaruhumaa midka ugu yar mithlu uxudin uxud buu la egyahy wa kaana ibnu cumar wuxua yusalli calayha mid ku tukado suma yansarifu wuu soo yani wuu iska laaban jiray inta carada lagu rogaayo muuna sugi jirin falamaa balaqahu markuu soo gaaray xadiidu abu hurayra qaala wuxuu yihi laqad layacnaa waan la yacnay qaraadiida kasiiratin qiiraad fara badan yani ajir weyn baan la yacnay waan iska soo tegi jirnay buu leyay marka hore can samurata radi allahu canhu qaal sallaytu waraca nabiyi sal alay wasalam calaa imra'atin maatat fii nifaasiha nabiga gadaashiisa ayaan ku tukaday islaan oo maata dhimatay fii nifaasiha umusheedi u dhimatay ay umul raacday nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga gadaashiisaan ku tukaday calaa imra'atin maatad u dhimatay fii nifaasihaa way umul raacday wey nifaaskeeda ku dhimatay fa qaama calayhaa wuu istaagay wasadahaa dhexda ayuu nabigu ka istaagay marka minka imaamka marka dadka tujinayo hadduu ragga yani xagga madaxu xaggiisu u badanaya dumarkana halka bartanku isaga hagaajinaya maqaarka dambe xaggiisu u dhow rawahu lhamsa can abi qaalib waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal sallaytu maca anas bni maalik baan tukaday calaa janaasati rajulin nin baan janaasihii ku tukanay faqaama wuu istaagay xiyaala ra'sii madaxa qaabilkiisuu istaagay uma jaa-uu way la yimaadeen bijanaasati imra'atin naag maydkeed baa haddana la keeno min qureyshin qureysha faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaa xamsata abaa xamsow anas binu maalik bay ku jeedaan salli calayhaa ku tuko yacni na tuji salaadii weye faqaama wuu istaagay xiyaala wasadi sariiri nacashka maydkii bay ku dhex macnaa sariirtii bay ku dhex jirtaa nacashkii lagu keenay soo maaha bartanka dhexduu uga hagaagay waa gabadhi wey dumarka yani dhexdaa la istaagay faqaala lahu alcalaa binu ziyaad baa wuxuu yidhi haakadaa ra'ayta ha ra'ayta nabiya sala allahu alayhi wasalama qaama cala aljanaaza ma sidaasaad ku aragtay nabiga qaama isagoo istaagay cala janaasati janaazada maqaamaha meesha aad istaagtay minhaa gabadha hadda markaad ku tukanayso qofkan dumarka ah iyo wa min arajuli ninka maqaamaka minhu meesha aad ka istaagto dhinaca madaxa u dhow qaala wuxuu yidhi nacam buri anas saas nabigaan ku arkay bu soo raggana dhinaca hore u istaagayo dumarkana gadaal bartanka isaga hagaajinay falamaa faraqa markuu faaruqay qaala wuxuu yidhi ixfaduu ay xifdiya buu yidhi ay anas binu maalik xifdiya oo saas u tukada janaasada dadka u tujiyo rawaahu tirmidi wa abu daawud axmed yusallii cala aljanaasati yusallaa cala aljanaasati waa la tukanaya fi lmasjidi masaajidkaa la keenaya oo lagu tukanaya yani in jamaacadu badataa la doonayaayo masaajidka weyn baa la keenaya markaasaa meydkii lagula tukanaya can abi salamata bn cabdiraxmaan radi allahu canhu qaal lamaa tuwufiya markii la ofsaday sacd bn abi waqaas qaalat caaishatu waxay tidhi udkhuluu bihi lmasjida masaajidka soo geliya meydka aan ku tukane xataa usaliya calayhi aan ku tukade fa unkira dalika calayha waa lagu inkiray caaisho ma meydkaan masjidka soo gelinayna saasa li faqaalat waxay tidhi maa asraca maxaa ka degdeg badan maa nasiya naasu dadka hilmaankooda maxaa ka degdeg badan wallaahi baan ku dhaartay laqad sallaa rasuulullahi wuu ku tukaday sala allahu calayhi wasalama calaa ibney baydaa'a gabadhi caddayd labadeedii wiil filmasjidi buu kula tukaday suhayl iyo wa akhiihi soo kii nabigu masaajidka ku tukaday maaha maad hilmaanteen durbo dadku wax hilmaamay ogaa saasay leeda caaisha marka meydka waa lagula tukan karaa masaajidka weliba saasaa u fadli badan si jamaacadu u badato wey rawahu lkhamsatu lilbukhaariy tajuusu salaatu cala alqabri wa cala alqaa'ib haddii maydka hortaa la tuuga qabriga waa ku tukan kartaa qofkii asagoo maqan haddii geerihiisa lagusoo lagu soo sheegana janaasatu qaa'ib baad ku tukanaysa can abi hurayrata radi allahu canhu ana imra'ata naag sawdaa oo madow gabar madow kaanad waxay ahayd taquumu lmasjida masaajidka xaaqi jirtay wey oo nadiifin jirtay ow shaaban nin dhallinyaro abu ahaa nin dhallinyaro ab iyuu ahaa ninkii masaajidka xaaqi jiray fafaqadaha rasuulullahi sala allahu calayhi wasallam waa shakuraawiye gabadhii masaajidka xaaqi jirtay buu nabigu waayey fasa'ala canha wuu weydiiyey ow canhu wiilkii masaajidka xaaqi jiray buu nabigu weydiiyey faqaalu waxay yidhahdeen maata wuu dhintay ama maatad way dhimatay gabadhaas qaala wuxuu yidhi nabigu afalaa kuntum aadantumuni or maxaad iigu sheegi weyde qaala wuxuu yidhi yahay abu hurayra fakaannahum waaba iyagoo saqaruu iska yaraystay amraha amarkeedii ow amrahu wiilkaa amarkiisii wey qofkii yani masaajidka shaqaalaha ka ay ka shaqayn jiray markay dhimata waxay dheen waxba yaanu nabiga u sheegin ayaga asxaabti unbaa iska dugay wey faqaala wuxuu nabigu dulluunii itusiya calaa qabrihi qabrigiisii fadallahu way tusiyeen fasallaa calayha nabigu ku tukaday uma qaala wuxuu yidhi ina haadihi alqubuura mamlu'atun waxaa laga buuxiyey dulmatun mugdi calaa ahliha ehelkeeda wa ina allaha ilaahi caza wajalla yunawiruha wuu nuurinayaa lahum ayaga bisalaatii salaadayda calayhim aan ku dul tukaday wey rawahu alaas can jaabir radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal qad tuwufiya alyowma maanta waxaa buu nabigu yihi rajulun saalixun nin wanaagsan oo min xabashi xabasho ka mid a najaashi weeye fahalumma kaalayo fasalluu calayhi ku tukada qaala wuxuu yidhi jaabir fasafafnaa waan safanay fasalla nabiyu sal allau aleyh wasalam calayhi najaashi buu ku tukaday waa janaaze qaa'ibe wa naxnu sufuufun baan ahayn qaala jaabir wuxuu yidhi kuntu fi safi taani safka labaad baan ku jiray abu saali safka saddexaad baan ku jiray janaazada qaa'ibka waa lagu tukanaya rawaahu khamsa tukfa salaatu hal salaadoo janaaze ayaa ku filan calaa janaa'iza meydad fara badan haddii meyd fara badan la keeno hal mara unbaa lagu tukanaya waa la safaya can camaar waxaa laga wariyey mowla alxaaris ibnu nawfal radi allahu canhu annahu shahida aljanaaza janaaza ayuu annahu asagu shahida wuxuu xaadiray janaazata ummi kulhuum iyo wabnihaa wiilkeedii wey ummu kulhuum gabadha la yidhaahdo bintu caliyin amiiri ilmu'miniin caliy bn abi aalib marxaban yacni janaazadeedii ayuu joogay iyo wabnihaa wiilkeedii alakbari ee weynaa fii waqtin waaxidin hal maray dhinteen marxaban fa jucila algulaamu wiilkii waa la yeelay mimaa yeli imaama dhinaca horaa la mariyey wiilkii yaraa fa ankartu daalika waan inkiray buu yidhi ay camaar baa dhahayo ninkaa la yidhaahdo anigu waxaan doonayay buuhi hooyadii in la hormariyo maadaama ay ka weyn tahay wa fi lqowmi ibnu cabbaas dadkaa janaazada ku tukanayey cabdullaahi ibnu cabbaas baa ka mid ah waa abu saciid alkhudri waa abu qataadata iyo waa abu hurayra waa raggii waaweynaa asxaabta fa qaaluu waxay yidhaahdeen haadihi sunnatu yacni ha diidin waxba ha inkirin sida sunnada waa sidaan yani raggaa la hormarinaya dumarkana gadaal baa la marinaya rawaahu abu daawuud wanisaa'i wa qaala ibnu jurayj wuxuu yidhi samictu naafican baan maqlay buu yidhi naafic ninka la yidhahdo yazcamu asagoo sheegaya yaquulu ana bna cumara sallaa wuu tukaday calaa tisci janaa'iza sagaal janaasuu ku tukaday jamiican hal mar uu ku tukaday fajacala rijaala raggii buu yeelay yaluuna alimaama imaamka yuu la xidhiidhiyey waaye dhinaca horaa la soo mariyey yacni janaazada markii la istaagay xagga yani qofka imaamka dhinaciisan yaa ragga lasoo marinaya dumarkana gadaal baa la marinay waxa dhan ba xagga qiblada unbay jiraane laakiin imaamka iyo dadka ku tukanaya xaggiisa lasoo marinaya ragga dumarkana gadaal wanisaa haweenkiina yaliina alqiblata xagga qibladay jiraan oo markii meydka yani saa loo soo safo dadka hortiisa kii gadaal jira unbaa dhinaca qiblada sii jira soo maha fasafahunna wuu safay oo safan waaxidan hal saf uu ka dhigay saasuu isu daba dhigay sagaalkoodii marka in kasta oy badan yihiin halkaa markaa unbaa lagu tukanayaa bas saasaa la yeelaya rawaahu nisaa'i baa xadiidkaa wariyey kahratu sufuufi sufuufta oo la badiyo marka janaazada lagu tukanayo arjaa lilqabuuli aqbalka saasaa u rajo badan wey yacni safka waa la badinayaa xataa dadku hadday yar yihiin oo lix qof oo kale camala yihiin labalabay u istaagayaan si ay saddex saf yani u noqdaan wey sufuuftaa la badinaya can maalik bn humayrata radia allahu canhu can nebiy sal ly waslam qaal maa min mayitin qof dhintay ma jira yamuutu dhimanayo fa yusalli calayhi ay ku tukanayaan salaasatu sufuufin saddex saf oo min almuslimiina ka mid a ilaa awjaba ay ilaa awjaba ay awjaba allahu lahu ljanna jannaa ilaahay u waajibinaya qaala bnu humayra wuxuu yidhi fa kaana maalikun maalik wuxuu ahaa maalik ibnu anas ida istaqalla markuu yaraysto ahlaljanaaasati dadka janaasada u yimid jaza'ahum wuu qaybin jiray halaasata yani sufuufin buu ka dhigi jiray lihada alxadiid xadiidkaas waa ku camalfalay dadku hadday yar yihiin xataa laba labaa loo istaagaya labadiiba saf baa laga dhigaya markaasaa sufuufta la badinaya safku inuu dheeraado waxba shardi ma aha laakiin saddex saf inay gaaraan unbaa la rabaa rawaahu abu daawuud baa wariyey tirmidi can caaishata radi allahu canha can nabiy sal ly waslam qaala wuxu yidhi maa min mayitin ma jira qof dhimanaya kaasoo yusalli caleyhi ay ku tukanayaan ummatun jamaaco oo min almuslimiina ka mid ah yabluquuna gaarayo mi'atan boqol kulluhum dhammaantoodna yashfacuuna lahu way u shafeeca yacni dalbayaan oo janaazada qofka marka lagu tukanayo waa loo shafeeca qaadayaayo allaahuma kfir lahu warxamu basaasaa laleeyahay ilaahay baa loo weydiinaya dhaafitaan iyo naxariis soo maha kulluhum dhammaantood yashfacuuna lahu way u shafeeca qaadayaan ilaa shuficuu waa laga shafeec aqbalaya ya waa laga shafeec aqbalaya intaasoo qof oo gacmaha horsanaysa oo addoonkan ilaahay u baryayso ee ilaahay ugu ergeynaysa ilahay waa ka shafeec aqbalaya rawaahu muslim watirmidi wanisaa'i can ibni cabaas radi allahu canhu can nebi sal ly slam qaal maa min rajulin ma jiro muslimin oo muslima yamuutu dhimanayo oo fa yaquumu calaa janaasatihi janaasadiisa ay istaagayaan arbacuuna rajulan afartan qof baa ku tukatay laa yushrikuuna billahi shay-an ilaahay aan waxba u shariig yeelaynin ilaa shafacahum allahu waa afartan qof oo ahlu tawxiida ku tukatay ilaa shafacahum allahu ilahay wuu ka shafaac aqbalayaa fiihi fiigiisa ilahay waa uga shafaac aqbalaya rawaahu muslim wa abu daawuud wa qaala alimaamu maalik imaamu maalik wuxuu yidhi balaqanii waxaa i soo gaaray ana anabiya sala allahu calayhi wasalama tuwufiya in la oobsaday yowma alisniin maalin isniinuhu nabigu dhintay wa dufina waa la duugay yowma hulaahaa maalin talaadaha la duugay wa salla naasu calayhi way ku tukadeen afdaadan afraad bay ugu tukadeen wey afdaadan ey furaadaa bay ugu tukadeen wey ya salaatuljamaacati tafdulu yani calaa salaati lfadidi oo kale wey fadigu yani waa bimacnaa mufrad weeye afdaadan bay ugu tukanayeen ey furaadaa laa ya'ummuhum axadun axadna imaam ooma ahayn qof la arka gaarkiisu ugu tukanayay waa limaa caraahum waxa ku soo darriyey oo min cadiimi lhowli iyo weli cadami lkhaliifati xiina idin dee khaliifna ma jirin sooma hor markaa kadib unbaa is abubakar lala mubaayacoode dee markaa waa lagu tukanaya nin walba gaarkiisu nabiga ugu tukanay kolba qolaa u gelaysa qof la arka waa ku tukanaya wahaakada sanaaulmuslimiina muslimiinta ammaantooda calalmeyiti meydka ay ammaanaan maqbuulun waa la aqbalaya yaqbaluhu llahu ilaahay baa aqbalaya wa yuujibu lahu ljanna hadday khayr ku sheegaano waa ahlu janna waa ku loo dembi dhaafay hadday yidhaahdaan ilahay baa ka aqbalay can anas radi allahu canhu qaal mura bijanaasatin janaasaa la soo mariyey fa utniya calayhaa waxaa lagu ammaanay lagu sheegay khayran khayr waa qofkii khayr ka badnaa oo qofkii ahlu khayrka ah saasaa layidhi fa qaala nabiyullaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wajabad wajabad wajabad buu saddex goor yidhi wa mura bijanaasatin janaaso kale haddana la soo mariyey fa utniya calayhaa sharan shar baa lagu sheegay waa qofkii barakaleyga habale ee khayrka darnaa ee balaayada samayn jiray fa qaala nabiyullaahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam wajabad wajabad wajabad buu yidhi fa qaala cumaru wuxuu yidhi fidan laka abi wa ummi hooyadii aabbahay allaha kugu furtee maa wajabad maxaa u waajibtay yuu rasuulka ilah tii hore wajabad baa tiri tan dambana wajabad wajabad baad ku celcelisay maxaa u waajibtay fa qaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man asnaytum qofkaad ammaantaan calayhi dushiisa khayran khayr aad ku sheegtaan wajabad lahu ljannatu janna u waajibtay waman asnaytum qofkaad sheegtaan calayhi dushiisa sharan shar ninkaad ku sheegtaanna wajabad lahu naar naar baa u waajibtay antum adinku shuhadaaullaahi ilaahay markhaatigiisi baa tihiin oo fil ardi ardada joogo antum shuhadaaullaahi fil ardi ilaahay shuhadadiisi baa tihiin markhaatigiisi oo fil ardi ahaaday aka saasuu nabiga ku celceli antum shuhadaaullaahi fil ard rawaahu lkhamsa wa lafdu nisaa'i wuxuu wuxuu ahaa almalaa'ikatu shuhadaaullaahi fi samaa wa antum adinkuna shuhadaaullaahi fi lard malaa'igtu waa shuhadada ilaahay oo samaawaadka yacni joogtay ay dadkan adinkan macnee oo ay mu'miniinta ana markhaatiga ilaahay baa tiin oo ardada jooga waa sidaa ya lisaanulkhalaa'iqi waayahay marxaban qalamul yacni xaqaa'iqna waa la yidhahdaayo dadka ilaahay baa ka hadashiinay haddii uun khayr ay qofka ku sheegaan ilahay agtiisuu khayr ku leey haddii uun yani balaayo lagu sheegana qof fiican ma ah qofkaas wahaakada can abilaswad waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qadimtu lmadiinata madiine ayaan soo galay waqad waqaca bihaa maradun cudur ayaa ku dhacay madiino fa jalastu waan fadhiistay ilaa cumara radia allahu canhu fa marad waxaa yani soo martay bihim yani dadkii yani cumar uu la fadhiyey janaasatun janaaso fa utniya calaa saaxibihaa qofkii la waday ee meydka ah ee la waday waxaa lagu sheegay lagu ammaanay khayran khayr fa qaala cumaru wuxuu yidhi wajabad uma mura biukhraa mid kalea la soo mariyey fa utniya calaa saaxibihaa waxaa lagu sheegay khayran khayr fa qaala cumaru wuxuu yidhi wajabad uma mura bisaalisati janaaso saddexaad baa la soo mariyey fa utniya calaa saaxibihaa shar shar baa lagu sheegay sanahan hadda la sheegayo waa min baabilmushaakala weeye ammaan shartu ammaan ma noqote yani waa sheegitaanu fabashirhu bicadaabin aliim oo kale cadaab ugu bishaare oo kale cadaab bishaare ma noqotee waa loogu yani waa loo sheegay un way marka balaayaa lagu sheegay foosni calaa saaxibihaa sharan shar baa lagu sheegay fa qaala wuxuu yidhi sid cumar wajabad fa qaala abulaswad baa wuxuu yidhi wamaa wajabad maxaa u waajibtay ya amiira almu'miniin qaala wuxuu yidhi cumar bnu khadaab qultu waan odhanayaa kamaa qaala nabiyu nabigu siduu yidhi un sala allahu calayhi wasalam ayumaa muslimin muslimkii ka ahoo shahiidan lahu ay uga markhaati kacaan arbacatun afar bikhayrin khayr adkhalahu llahu ilaahay baa gelinaya aljannata jannada faqultu waxaan idhi bu yidhi wahalaaatun saddex ninkay khayr uga markhaati kacaanna qaala cumar wuxuu yidhi wahalaaatun faqultu waxaan idhi bu yidhi wasnaani laba qofkay khayr uga markhaati kacaanna qaala wuxuu yidhi wasnaani laba qofkay khayr uga markhaati kacaanna waa ahlujanna saasuu yidhi sid cumar uma lam nas'alu ma ana weydiinin buri can ilwaaxidi hal bal ka warran ma ana dhihin bui waan ka aamusnay bu rawaahu lbukhaariy baa wariyo tirmidi wanisaa'i laa yusallaa lagu tukan maayo calaa qaatili nafsihi naftiisa ninkii dilay wey ninka asagu isdilo lagu tukan maayo can jaabir bni samurata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi utiya nabiyu sala allahu alay waslm birajulin nin baa nabiga loo keenay qatala nafsahu naftiisa dilay bimashaakisa ku dilay ya bahasha yani waaya bahasha garmaqaatada la yidhaha mashaakhista yani garmaqaata culimadu iska dhigi waa bahal yani eeba ahaan oo af badan oo waaya sidaa un laysugu duray seeftana wax yar ka duwan waari ninkaas yani yaa loo keenay sidaa isku dilay marxaban falam yusalli calayhi kumuuna tukanin nabigu ay fiihi xadiidka waxaa ku tugan annahu laa yusallaa calaa qaatili nafsihi qofka naftiisa dilay inaan lagu tukanaynin wa midluhu qaadicu dariiq baa la mid a tuugga waddada istaagee dadka waddada ka gooyena waa la mid haddii la dila lagu tukan maayo walbaaqii baa ka mid a midka imaamka ka hor yimida kuwa buqaada la yidhahdee ka hor la dagaalamay imaamka ah ta'wiilka baadilka awad walmuxaaribu yani muxaaribka walmuxaarib baa ka mid a kan dadka yani lala dagaalamaya walfaasiq wa calayhi cumar bin cabdilcaziiz saasuu qabaa walawsaaci wa axmed bnu xambal aaya aladi qaala axmed ka yidhi maa naclamu ana nabiy sal ly taraka salaata calaa axadin ila cala alqaali waqaatili nafsi axmed bin xambal saasaaba laga wariyey qof uu nabigu inuu ku tukado uu diiday yani ma ogin buu yidhi annagu ilaa midka qaaligae khaa'inkae wax khayaano ilaa qof iyo qofka isdile un wa qaala aljamhuuru waxay yidhaahdeen waay iyo wala'immatu halaasa imaam axmed markii laga reebo a'immadii kaleoo saddexda ahayd innahu yusallaa calayhi waa lagu tukani wa qowluhu fi lxadiidi xadiidkana maxaa lagu fasiraya falam yusalli calayhi ay binafsihi weeye nabiga asaga kumuuna tukanini lakin wuxuu yidhi ku tukada un waa lilafdi nisaa'i amaa ana falaa usalli calayhi anigu ku tukan maayo adinku ku tukada yani mararka qaarkoodna way dhacdaa sida qofkii daynta qabay oo kale nabigu uu yidhi anigu ku tukan maayo ku tukada haddaa ku tukanaysaan arrintaas muxuu nabigu oola jeedaa wahada litaxdiiri can mili camali camalkaasoo kaleeto ayaa qofku yani waxaa leeyahy halaga fogaado maadaama uu diiday nabigu inuu asagu naftiisa ku tukado camalkaasaa laleeyahay halaga fogaado halaga carabo waa tanfiir ma ogi waa lagu tukanaya rawahu lhamsatu ila lbuhaariy ay saluu calaa man qaala laa ilaha ila allah ay wa saluu khalfa man qaala laa ilaha illa allah xadiidkii o kale atacjiilu biamri lmayiti wa mowti lqurba qofku markuu dhinto waa la dedejinayaa ayahay mawdkaas yani sidii lagu aasi lahaa waa la dedejinaya wa mawtulqurbati iyo mawtulqurbaha qofku meel cidlo oo laga aqoonin ayuu ku dhintay oy can caliyi radi allahu canhu can nebi sal lla alay slam qaal yaa caliyu caliyow salaasun saddex laa tu'akhirhaa dib ha u dhigin buri nabigu asalaatu idaa atat salaad haddii waktigeedii la gaaro ha daahinin horey ka tuka un ya wakti baa la sugaaye wadaad lama suga yidhaha soomaalida oo waktigii la tukanayba haddii wadaadkii la waayo waa un la tukan soomahadi waa kaas salaada waktigeeda hadduu galo in awalka laga tukadaa fadli badan waljanaazatu idaa xadarat janaaze haddii la keenana horey ka dedejiyo yani lagu tukado oo qabrigeedii la diyaariyo markiiba arrimaheedii baa la diyaarinaya walayimu naagtii nin la-aanka ahayd idaa wajadta lahaa kuf'an qof kuf nin kuf ahoo wanaagsan haddaad u heshana haddaahin markiiba nikaaxi ya marxab walayim qofka nin naagta nin la-aantaa la yidhaha waxba yani aan nin qabin idaa wajadta lahaa kuf'an haddaad u hesho hadaahinina dedeji alayimu allatii laa zawja laha idaa dalabaha alkufu nin kufa hadduu soo doono oo waradiyeed bihi ayaduna ay raalli noqoto fa yaxrumu ta'khiiru in dib loo dhiga xaaraan weye liannahu madinatu lfasaad meeshiiba hadday labada qof diyaar yihiin ayagu kufna isu yihiin inaad adigu sii warwareejiso oo tidhahdo hadday bixin mahaye bal waktigale aad tidhahdo taas fasaad baa ka imaanay rawahu tirmidi wa axmed walxaakim can cabdillahi bn camr radi allahu canhuma qaal maata rajulu nin baa bilmadiinati ku dhintay oo minman wulida bihaa madiina dadka ku dhashay wey fasallaa calayhi rasuulullahi baa ku tukaday sala allahu alayh wasalam nabigaa janaasada ku tukaday uma qaala wuxuu yidhi nabigu yaa laytahu shallaytadiisa e maata muxuu ugu dhiman waayey bikayri mawlidihi meeshuu ku dhashay meel aan ahayn muxuu ugu dhiman waayey magaaladii uu ku dhashay inuu ku dhintay waa laga fiicna qaaluu waxay yidhaahdeen welima daaka yaa rasuul allah arrintaa maxay tahay qaala wuxuu yidhi nabigu ina rajula ninku qofku idaa maata hadduu dhinto bikayri mawlidihi meeshii ku dhashay meelaan ahayn qiisa lahu waa loo qiyaasayaa min mawlidihi meeshii uu kudhin ku dhashay ilaa munqadici atharihi iyo meeshaa uu ku dhintay ee raadkiisu uu ku go-ay fi ljannati intaa in udhexaysaa jannada laga siinayo intaasaa loo qiyaasaya marka intaa in la eg buu jannada ka helaya saasuna wli oo mawta qurbuhu waa fiican ya dhul cidlaa inaad ku dhibato meel aan yani meeshaad ku dhalatay meel aan haynoo aaddawe ka marxaban rawaahu nisaa'i baa xadiidkaa wariyay alfaslu alkhaamis fii aadaabi sayri fi ljanaasa janaazada marka la wado sida loo wadayay aadaabteeda can ilbaraa radia allahu canhu qaal amarana nabiyu sala allahu alay sl nabigu wuxuuna amray bisabcin toddoba wa nahaana wuxuu naga reebay can sabcin toddobana waa naga nahayey amaranaa nabigu wuxuuna amray bitibaaci ljanaasi janaazada inaan raacno wa ciyaadati almariidi qofka jira inaan soo booqanno wa ijaabati daacii midka noo yeerayay inaanu ajiibno wa nasri lmadluumi qofka laga gardaranya inaan u gargaarno wa ibraari alqasami midka dhaartay inaan u baarinimo samayno qof hadduu kugu dhaarto ku yidhahda wallaahi saasaad yeelaysaa waayo de isku kaa hadlaynayaay waxa uu ku dhaaranaya haddayna wax dembi ahayn u baarinimo samee waxa uu yeel waxuu sheegaya u yeel wa radi salaami salaamtii oo yacni la radiyo wey iyo wa tashmiid alcaadisi qofka hindhisooday inaan ka farxino o u ducayno markuu alxamdulilah yidhaha yarxamuka allah in la yidhahdo wa nahaanaa wuxuu nabigu naga nahiyay can aaniyati alfida fidlada weelasheeda inaan isticmaalno wax ku cabno ama wax ku cunno wa khaatami dahabi dahabka inaan fargashi ka dhigano waa raggaa loo diidaya wal xariir xariirta inaan xidhanno ragga weeye wadiibaaji iyo walqisiyi iyo walistabraqi anwaacu lxariiri wey xariirda noocyaalkeeda o xariirta mideeda jilicsan iyo midda adag iyo noocyahaasaa la yidhaha diibaajka iyo qisiga iyo istabraqa waa anwaacu lxariir wa canilmayaasiri iyo bahalkaa gundhiga la yidhaahdo mayaasirkuna wax jilicsan oo yacni xariirta iyo waxaa lagu cubaa la yidhahdo fardaha iyo markii la fuulayo kooraha la saaraa sidaa salka loo dhigtaayo waa salkaa sidaa loo dhigtaa shay jilicsan weye kaana nabigu waa naga nahiye waa naga nahiye nagule marxaba marka lama isticmaala almaya yani almayaasiru jamci maysaratin wey waha widaa u raakibi qofka raakibkaha ku fariista wey ay min alxariiri baa laga sameeya lama ogola de rawahu lkhamsatu ila aba daawuud can ibni cumar radi allahu canhuma qaal ra'ytu nabiya sala allahu alay waslm nabiga ayaan arkay wa abaa bakrin baan arkay wa cumara baan arkay yamshuuna ayagoo soconayo amaama aljanaasati janaasada horteeda rawahu asxaabu sunan wa axmed ibnu xibaan wa saxaxahu can ilmugiirata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal alraakibu midka wax saaran gaadiidka saaran yasiiru wuu soconayaa khalfa aljanaasati janaasada gadaasheeda janaasada markii la wado haddaad gaadiid wadato ood saaran tahay daba soco ha ka hormarin walmaashii kii lugaynayena yamshii khalfahaa gadaasheeduu soconaya iyo wa amaamaha horteeda wa can yamiiniha midigteeda iyo wa can yasaariha qariiban minha meeshuu doonuu ka soconaya isago maadaama uu lugaynayo ama ha iska hor socdo ama ha daba socdo midig iyo bidix midkuu doonuu ka soconaya rawaahu asxaabu sunan walxaakim wasaxaxahu can jaabir bni samurata radi allahu canhu qaal utiya nabiyu sala allahu alayhi waslam nabiga waxaa loo keenay bifarasin faras mucwaran oo caari ahoo bilaa saraj ah weeye kooro aan lahayn faras aan kooraysnayn oo caari ah ayaa nabiga loo keenay fa rakibahu wuu fuulay xiinan sarafa markuu ka soo gadoomay min janaazati ibni daxdax ninkii la ohan jiray wa naxnu namshi xawlahu annagana gaararkaa nabiga ka soconay asagana dabar kusoo fuulay socodka hore wuu sii luweeyey laakiin socodkii dambe faraskaas yacni caariga ah yaa nabiga loo keenayo markaas ka soo fuulay nabiga salaqoon buu ahaaye haddii la koreeyey haddaan la koreeyo isugu mid bay ahayd salaqoon buu ahaa marka wuu iska soo fuulay daf buu ku yidhiho markaasuu iska soo raacay ay annaguna waan garab soconnay buli rawahu lhamsatu lilbukhaariy can abi hurayrata radi allahu canhu an nabi sal alay waslam qaal asricuu biljanaasati janaasada dedejiya waayahay haddaahanin ee durba arrimaheeda hagaajiya oo dedejiya qaada durba maydka qaada oo duuga fa in taku saalixatan hadday tahay mid wanaagsan fa khayrun khayr baa tuqadimuunaha ilayhi u hormarinaysaa de khayr baa ka horreeya ood u dedejinaysaa wain taku hadday tahay kayra daalika mid aan wanaagsanayna fa sharun shar baa tallacuunahu ka dejinaysaan can riqaabikum isdhaafiyade culayskeeda haddee uu qof yani aan ashahaynoo fiicnayn hadduu yahay kollayba shar baad qoortiina ka dejinaysaan isdhaafiya oo iska dedejiya rawahu lkhams can cuyaynata waxaa laga wariyey ibni cabdiraxmaan can abihi wuxuu ka wariyey radi allahu canhuma annahu kaana wuxuu aha fii janaasatin fii janaasati cusmaan ibni abilcaas yuu la socday wa kunnaa waxaan ahayn buu ihi namshii kuwa soconayo mashyan khafiifan tartiib baan u wadnay fa laxiqanaa abuubakra taa naga daba yimi saxaabiga abuubakra la ohan jiray fa rafaca sawtahu sawtkiisoo kor u qaaday fa qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytunaa waxaan arkay buu yidhi anigu oon isku ogaanay wa naxnu anagu maca rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam annaga oo nabiga la soconno narmulu aanu degdegayno oo ramalan deg deg ramalku waa mashyun waa yahay dhexdhexaad ahoo xoogaha yacni yaro deg deg uu ku jira kaasaa layidhaha mid aad loo daahinayana maaha mid zaa'id oo orod ana maaha waa mid yaro dhexdhexaada xoogaa meydka aad in loo lulana lama rabo oo la dhibo oo aad loola ordo in haddee aad loola daahana lama rabo si dhexdhexaadaa lagu wadaya aaya marxaba taasaa lagu wadaya marxaban waramalu waramalaan alisraacu lwasad wey bayna almashyi alkhafiifi waalkhabab mashiga khafiifka oo tartiib loo luudayo iyo khababka oo deg deg u camar binu caas baa ka mid i liwaladii camar binu caas baa wiilkiisa u dardaarmo wuxuu yidhi idaa anta xamaltani haddaad ixumbaarto cala sariiri sariirtaa nacashka haddaad igu qaado famshi soco oo mashyan bayna almashyayni socod oo laba socod u dhaxeeyo aayarna ha la gaagaatamin aadna hoola ordina si xoogaa yacni dhexdhexaada ku soco wa kun khalfaljanaasati janaasada markii la wado daba soco fa ina maqdabaha lilmalaa'ika horay malaa'igtaa iska le wa khalfahaana libani aadam bani aadamku gadaalbu ka soconaya malaigta horey ka soconayse daba soco maydka waa la daba socdaay bu le rawahu daawud nasaa-i can ummi cadiyata radi allahu canha qaalad waxay tidhi nuhiina waana laga reebay dumarkii haddaan nahay can itibaaci iljanaa'isi janaasada inaan raacno iska joogaana li guryahaana lagu reebayey walam yuczam calayna laakinna laguma adkaynin oo waajibna looguma dhigin ma bixi kartaan nalama odhan iska joogaan laakin nal aye waa nahyu tanziih weeye marka yani inay iska joogaan marxaban waxaas yani sidaa loo leeyahay haddee yani waa likasrati jazicihina xoogaa argagaxoodaa badanoo way safar yar yihiinoo way qalbi nugul yihiinoo oohin iyo waxyaalaha aan loo baahnay inay keenaan baa laga yaabaya markaasaa la iska reebaya laakiin haddii arrimaha laga aamin yahay way raacayaan maydka wax dhibaana male ay sidaa marka la leeyahay warakasa malik fiihi ay likayri shaaba gabadha dhalinyarada yani keyrkeed weeye haweenka way raaci karaan buu leeyahy ya laakiin gabadhaa yartaa lama ogola inay raacdo maydka o iska joogaysa guriga iska joogaysa walxadiid ibni abi shaybata wibni maajah ra'aa cumar wuxuu arkay imra'atan fii janaasati fasaaxa biha wuu ku qayli naa noqo buu yidhi markaasi carab gadaal bay carab waaye cabdullahi bn cumar marxaban cumar bin khadaab dheh waa ka wa haada maa lam tafcal muxaraman haddayna wax xaaraana samaynayni wey marka la leeyahay waayahay fa qaala rasul lahi wuxu yidhi sal allau alayh wasalam dacha yaa cumar iska daa cumarow iskala iska kaana raacdee iska daa buu nabi ku yidhi marxaban marka la leeyahay marka ha iska joogeen laakiin hadday xoogaa un isku adkeeyaan yani laga aamin yahay yani waa iska raaci karaan wa haadaa maa lam tafcal muxaraman wax xaaraaman haddayna samaynaynin w ka nawxin qayladii wey wa ilaa kaana xaaraaman inay raacaan lama ogolo waa xaaraam ya waliabi daawuud bisanadin xasan laa tattabicu ljanaasata bisawtin ay niyaaxatin qayle iyo oohin ha ku raacina maydka walaa naarin debna ha raacinina oodebya wax lagu daba qaada maydka lama ogolo ee fii naxwi mujmaratin waa limaa fiihi min atashaa'um baa ku sugane in debel iyo dhuxula wax laga daba qaado deb ololaya ama idan dhuxulo lagu soo shubay laga daba wado maydkii naar waa wixii ilaahay laga magangelaye waxaa lama ogan lagu daba qaado waliannahu camalu jaahiliya jaahiliga waxaa samayn jiray can abi saciid alkhudri radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal idaa wadacat iljanaazatu janaazada haddii lasoo dhigo haddii la saaro nacashka oo wax tamalaha rijaalu raggu ay xumbaaraan calaa acnaaqihim luqunta ay saaraan oo sida badan haddii ragga unbaa qaada janaazada walow dumarba ha noqotee meydka rag unbaa qaada inta qabriga laga geenayo fa in kaana saalixatan hadday tahay qaalad waxay dhihi qadimuunii qadimuuni war idadejiye idadejiye wain kaanat hayra saalixatan hadday tahay qaalad waxay dhihi yaa weylaha hoogeeda ayna tadhabuuna xageed u xageed u wadaan ayna tadhabuuna biha war xageed u wadaan khayr kama horeeye yasmacu sawtahaa sawtkeeda waxaa maqlaya kullu shayin wax kasta wuu maqlaa dhawaaqeeda ila alinsaan ibni aadamka mooyaane walow samicahu ibni aadamka hadduu maqli lahaa la saciqa lamaata wuuba dhiman laha isma duugeen meesha buu qof laan ku nafaxi lahaa ama wuu suu xilaa meesha ku suu xilaa ya naxariis ilaahay weeye marka qarintana laga qariyey qaylada iyo cadaabka maydka waxaa qabriga lagu cadaabayay na laga qariye waa naxariis wey rawaahu lbukhaariy wannisaa-i malaa'ikatu raxmaan allaha raxmaana malaa'igtiisu tushayicu ljanaasata janaasada way sagootin qofka mu'minkaa maydkiisa malaigta way ka qaybgeli wayalzamuhaa maydka waxaa laazimaya camaluha janaazada yalzamuhaa janaazada waxaa laazimaya oon ka harayn camaluha camalkeeda haddee wax alla wixii raaco dhan way ka soo noqonayaan ilaa camalkaaga mooyaane camalku kaa hari maayo qabrigu kula geli xaguu kaaga harin adaa leh can thawbaan radi allahu canhu ana nabiya sal lla alay wasalam utiya bidaaba daabad baa nabiga loo keenay wahuwa maca aljanaasati asagoo janaasada la socdo fa abaa wuu diiday an yarkaba inuu fuulo falama nsarafa markuu soo noqday utiya bidaabatin baa loo keenay farakiba wuu soo fuulay soo noqodkii waa yeelay nabigu laakiin sii socodkii inuu fuulo waa diidey fa qiila lahu waa la su-aalay markii hore waa diiday maxaad hadda usoo fuushaale fa qaala wuxuu yidhi nabigu ina almalaa'ikata malaa'igtu kaana tamshi malaa'igtii ilaahay baa lugaynaysay oo meydka la socotay falam akun anigu ma ihi la arkabo mid yacni mid fuulaya gaadiid wahum yamshuuna malaa'igtii oo lugaynayso anigu gaadiid fuuli maayo saasuu nabigu leey marka hadduu qabrigu uusan fogeyn in maydka la lugays yani lug lagu raaco saasaa fadli badan ama hadday laakiin meel fog tahay de waa daruuro in baabuurta la raaco markaas gaadiidka la raaco aya marxaban aya falamaa dahabuu rakibtu falamaa dahabuu malaa'igtu markay tageen rakibtu waan soo koray buu nabigu mar haddii maydkii la aaso carradii lagu rogay hadde ayagu dib dadka oo la soo galban mahayaane way iska kala tegayaan ya way dhaqaaqeen malaa'igti markaas markaa gaadiidka waa la iska fuulaya dhibna male rawahu abu dawud wa kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fii janaasatin janaaze ayuu nabigu kusoo baxay fa ra'aa wuxuu arkay rukbaanan kuwa gaadiid saaran fa qaala wuxuu yidhi alaa tastaxyuuna war soo xishoon maysaan ina malaa'ikatallahi ilaahay malaa'igtiisa calaa aqdaamihim lugahooday ku lugaynayaan way lugaynayaan wa antum idinkuna calaa duhuuri dawaabi daabadaa saarantihiin isku xishooda saas nabigu rawahu tirmidi wibnu maaja can anas radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal yatbacu lmayita maydka waxaa raacaya alaaatun saddex fa yarjicu inaani laba way soo laabana wayabqaa macahu waaxidun hal baa ku haraya yatbachu waxaa raacaya ehlu ehelkiisu way raacayaan oo ilaa maydka la duuga dee ehelkiisu ka hari maayaan wa maaluhu maalkiisuna wuu raacayaa wuxuu maal lahaana waa un lagu qaadaya waa lagu sagootinaya wa camaluhu camalkiisuna wuu raacayaa fa yarjicu waxaa soo laabanayo ahluhu iyo wa maaluhu ehelkiiyo maalkii ba iska soo laabanaya mar alle markay eelkaagu carrada kugu rogaan kuma yaqaanaan ayagoo weligood baa inku arag naga geliya war maydka naga aasamayna dhaafiya maydka taasay ku leeyihin hadday shalay ku jeclaayeen wa maaluhu maalkiisuna wuu soo laabanoo calal yaroo cad intii lagugu duubo unbaa inta kale o dhan layska soo ceshanayo ay qof dhintay kabtii ka roban ay kabtaadaa ku dhaanta markaas xoogaa baaba lasii qabayahay adigu maxaa tahay waa ku dhamaas wa yabqaa camaluhu camalkiisi unbaa baaqi noqon waxa kugu soo harayo waa camalkiisi un bes in khayran fa khayr wain sharan fa shar maa sha allah rawaahu shaykhaan waturmidi alqiyaamu liljanaasati janaasada oo loo istaago sunnatun wey can abi saciid alkhudri radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal idaa ra'aytum iljanaasata janaasa haddaad aragtaan faquumuu kaca u istaaga haddii lalasoo yani haddaad socotay waa la istaagayaa haddii la fafadhiyayna waa la istaagayaa waa ka faman tabicahaa falaa yaqcud yuusa fariisanin xataa tuudaca ilaa laga dhigo haddaad maydkii qabriga u raacdo ilaa dhulka la dhigo adigu ha fadhiisanin wa fii riwaayati idaa ra'aytum iljanaasata haddaad aragtaan faquumuu istaaga xataa tukhallifakum ilaa ay idin gadaal mariso ow tuudaca ilaa la dejiyo ya janaase hadday soo baxdo idinkoo socday janaase idinka soo horbaxdo iska istaaga ilaa ay idin gadaal mariso xataa tukhallifakum macnaheedu waa maxay saad u taagnayday ilaa ay idin dhaafto markay ku dhaafto dee gadaasheedaaad noqotay soomaa way ku gadaal marisay soo maha iska soco markaas ow tuudaca ilaa la dejiyo oo ayadoon weli ku dhaafin baa la dhigayba qabrigii baa meesha ahaa haddii la dhigayna waa iska socon kartaa markaas xoogaha waxaa la rabaa inaad fasaxa muujiso mowdku yani naxdin buu leeyahay inaa xoogaa fasaxa muujisa la doon rawahu alkhamsa can jaabir radi allahu canhu qaal marat janaasatun baa soo martay faqaama lahaa rasuulullahi baa u istaagay sala allahu alay waslm wuu istaagay nabigu wa qumnaa macahu annaguna waan kacnay faqulnaa waxaan nihi ya rasuula allah innahaa yahuudiyatun waa gaal yahuudiyad wax la wado qof muslimaba ma aha faqaala wuxuu yidhi nabigu ina almowta fasacun geeridu waa waa argagax bay leed waa fasax hadduu rabo gaalba ha aragte ha ahaadee mayd haddaad aragto waa isku nixi un sidaa aawadeed baa markii qubuurta la diyaarinayo yani xataa qubuurta gaalada haddii tadakurulmowt looga jeedo xataa qubuurta gaalada waa waa la tegi karaa tadakurulmowt baad u tegi xusuus inaad mowt ku xusuusato waay qubuur oo dhan baa la tegi markaas haddaa tadakurka waxyaalaha loo diyaarta qubuurtay ka mid tahay ay tadakurulmowt walaakhira fa idaa ra'aytum ljanaasata janaasa haddaad aragtaan faquumuu istaaga kaca buu yidhi nabigu rawahu lhamsatu ila tirmidiya can caliyi radi allahu canhu qaal ra'aynaa rasuulallahi baan aragnay sala allahu alayh wasalam qaama asagoo istaagay faqumnaa anaguna waan kacnay waqacada wuu fariistay faqacadnaa anaguna waan fariistay janaasadii markay dhaaftay buu iska fariistay markaasaan anaguna fariisanay de rawahu lhamsatu ila bukhaariya alqabru wadafnu wa waqtuhu qaala allahu tacaala uma amaatahu ilaahay baa dilay oo fa aqbarahu insaankii amaatahu llahu linsaan fajacalahu fii qabrin yasturuhu ay amaatahu fa aqbarah ilaahay baa dilay oo qabriyeeyey yacni naftii buu ka qaaday oo malakumood buu usoo diray haddana ilaahay wuxuu amray in la aaso ibni aadamka aa xurmo iyo xifdi la xifdinayo oo la xurmaynayo ay meydkiisaa la ilaalinayo waa laga xifdinaya inay dugaagu cuno ama baktigiisu meeshaa inuu yaallo oo lagu dhibtoodo bannaankaa uu yaallo ilaahay baa ibni aadamka ka ka yacni ka ikraamay weeye markaasaa la aasaya qabri baa loo qodaya waa la aasaya uma idaa shaa ilaahay markuu doono ansharahu ay axyaahu wuu noolaynayaa lilbacsi in yani waa lasoo bixinayaayo hadhow in la su'aalo yaa haddana lasoo noolanaya can ibni cabbaas waxaa laga wariyey radi allahu canhum an nebi sal lay slam qaal allaxdu lanaa iilka annagaa iska leh washaquna ligayrinaa yani shaqigana yani ehlu kitaabka kalaa iska le qabriga yani waxaa loo qodaa dee laxdi iil iyo shaqi baa laga dhigaa soo maa iilkaa fadli badan ya allaxdu lanaa macshara almuslimiin muslimiinta haddaan nahay washaquna ligayrina min ahli lkitaab qolada kaleo ahlu kitaabka aho iska le marka saasaa fiican iilkaasaa wanaagsan oo fadli badan rawahu asxaabu sunan wa axmed qaala sacd bn abi waqaas wuxuu radi allahu canhu fii maradihi aladii halaka fiihi fii maradihi xanuunkiisii aladii halaka fiihi uu ku dhintay alxiduu lii laxdan war iil ii sameeya iil markii la iduugayo iil ha la ii sameeyo wansibuu calaya labina dhoobada yacni korkayga taaga nasban kama sunica sidii lagu sameeyey birasuulillahi sala allahu alayhi wasalam si nabiga lagu sameeyey markaad iilka i dhigtaanna dhoobo sidaa ii mariya oo iilka markii qorya saa lagu yidhi yidhahdo waa ka dhoobada la mariyo bas wey ay carradaas maa lagu gel maa lagu gelnay ay guri qurux badan haddaad ku jirtay halkaa unbaa kuu dambay marka guriga lama huraanka inaad qurxisaa kuu roon intaad kana wax ku dhadhejinayso ood qurqurxinayso waxaa fiican gurigaas dambe inaad ka fikirto kaas un baan kuhuraynin ya muxuu ku quruxsanaanaya kaas camal saalix unba ku wanaagsanaan rawaahu muslim wa axmed waay wanisaa-i can abi yani hayaaj waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qaala lii caliy bna abi aalib ba wuxuu ii yidhi alaa abcasuka maku diraa calaa maa bacasanii calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam shay nabigu ii diray aniga ma kula dira adigana maxay tahay allaa tadaca inaada ka tegin weeye timhaalan sawir ilaa dhamastahu waad burburinaysa sawir meel ku yaalla haddaa aragto fuji oo jejabi walaa qabran mushrifan qabri lasoo dheereeyey haddaa aragtana sawaytahu walaa qabran mushrifan inaada arkin inaada ka tegin weeye allaa tadaca qabran mushrifan ilaa sawaytahu waa simi qabriga waxaa rabaa in saas loo dheereeye ee sidii bakaarti oo kale in saa loo tuur ama mudulahoo kale saa dhal loogu yeelo lama ogola qabriga saasaa loo xina markii qabri saa la yeelo haddaa aragto saas u fida carradiisa sidaa u fida sidaa yeel taasuu nabigu u amray buui rawahu alhamsatu ila bukhaariya can fadaalata radi allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allau alayh wasalama yaamuru nabigoo amrayaan arkay buuri bitaswiyati lqubuuri qubuurta in la simo saasaa loo ekeenaya yani la kurusayn mahaye saasaa loo dheeraynaya rawaahu muslim abu dawud can hishaam bni curwata radi allahu canhu qaal jaa'at ilansaar nimankii ansaartaabaa yimaadeen ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam yowma uxud uxud maalinkeedii faqaaluu waxay yidhaahdeen asaabanaa waxaana asiibay jahdun dhibaato iyo waqarxun dhaawac fara badan ee fa kayfa ta'murunaa maxaadna amraysaa rasuulka ilaahi dadkii ku dhammaaday ahay yowma uxud ya raggii asxaabta ay aada ugu leeday ansaartaa u badnay de ay ku dhammaadeen nimanka ansaartaa toddobaatankii saxaabiya ku shahiday ayaga unbay u badnaaye wax yar baa muhaajiriin ah marxaban qaala wuxuu yidhi nabigu ixfiruu qoda wa acmiquu dheereeya godka wa awsicuu waasiciya wajcaluu yeela alrajulayni laba nin wa halaaata fi lqabri de meydku markuu bato taasaa la yeeli laba nin isla geliya saddex geliya qabriga qiila waxaa la yidhi fa ayuhum yuqadam kee la hormarinaya qaala wuxuu yihi nabigu akharuhum qur'aana midka qur-aanka aqoontiisa ku badan kaa hormariyo rawaahu asxaabu sunan can ilmudalib waxaa laga wariyey ina ibna abi wadaacata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa maata markuu dhintay cuhmaan ibnu madcuun ukhrija waa la soo bixiyey bijanaasatii fadufina waa la duugay faamara nabiyu nabigu uu amray sala allahu alay slm rajulanin an yaatiyahu inuu u yimaado inuu u keenay bixajarin dhagax dhagax iisoo qaad buyr markii carradii lagu rogay falam yastadic xamlahu ninkii dhagaxii buu soo qaadi waayey dhagax weyn oo halkaa yaalay buu nabigu wuxuu ku yidhi nin buu yidhi iisoo qaad dhagaxaas inuu ku calaameeyo nabigu doonaya uusaa meel madaxa uga gelay aye markaasuu dhagaxii qaadi waayey faqaama ilayhi rasuulu llahi sala allahu alay nabigaa u istaagay wa xasara can diraacihi saasuu usoo gacmaha usoo faytay oo dhudhumihiibu saa usoo laabtay uma xamalahaa wuu soo xumbaan nabigu hadde wuxuu ahaa mid xoog badan aada quwo badan y wax kastaoo laga nooga asagun baa qaadi jiray markaasuu nabigu soo qaaday dhagaxii fa wadacaha wuu dejiyey cinda ra'sii madaxuu saa uga suray wa qaala wuxuu yidhi atacallamu biha waan ku aqoonsanayaa qabra akhii walaalkay qabrigiisa si aan hadhow usoo ziyaarto wa udfinu ilayhi waan ku duugayaa man maata min ehli wixii ehelkayga qaraabadaydaoo dhintana asagaan kula duugaya cuhmaan ibnu madcuun xagga ridaacay walaalo ku ahay isku naas bay nuugeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ay marxaban marka nin aada u cibaado badan buu ahaa raggii cibaadada u ga-ay buu ka mid ahaa ninkii uu nabiga yani uu ka diiday buu ahaa inuu yani nikaax la-aanta uu iska joogo waa ka diiday yani inuu wuxuu yidhi weligay anigu guursan maayo cibaado un baan waday maba raba reer iyo waxaas marka nin aada u cibaado badan ayuu nabigu ahaa ayuu ahaa ninkaas cuhmaan bin macuun layihaha nabiguna wuu jecla waa nigu ninkuu wejiga ka dhunkaday wey markuu dhintay halkaa wejigu nabigu ka dhunkaday cuhmaan bin madcuun marka inaad qabriga calaamaysato si hadhow aad usoo ziyaarato dadki kaleoo ehelkoo dhintayna meeshaa laiskula duugaya ehelka isku meel in la geliyo saasaa fiican sa hadda adduunyada un inay meel isku meel degaan u jecel yihiin hadhowna qabriga saasay noqonayaade way sugayaanba marka dadkii uu yaqaanay unbuu utegi markii meeshii la geeyey marka taasaa fiican isku meel lagu duug day suuroobi karta can abi isxaaq radi allahu canhu qaal awsal xaaris ninka la yidhaahdo ayaa dardaarmay an yusallia caleyhi inuu ku tukado cabdullahi ibnu yaziid ha igu tukada buuri fa sallaa caleyhi wuu ku tukaday uma adkhalahu lqabra buu geliyey qabriga ayuu geliyey min jihati rijli lqabri qabriga lugihiisa xaggeedu ka soo geliyey qabriga lugihiisu maxay tahay qabriga markii meydka la dhigayo dhinacna madaxa loo jeediya dhinacna lugaha loo jeediya soo maha dhinaca lugaha loo jeedinaya rijlilqabri baa la qabriga lugihiisi baa layidhaha marka xaggee meydka laga soo geliyaa dhinaca lugaha loo jeedin lahaa dhinaciisaa laga soo gelinaya saasaa loo soo wadaya bas horay madaxiisi baa horay la keenaya wahaa kada sida sunada waa saas dhinacaasa laga soo gelinaya meydka qabriga laga soo gelinaya marxaban hadda haddaan saas la yeelin oo dhinaci kale laga soo geliyo waxay noqonaysaa meydkii in la foorariyo oo markii dhinacan hore dhinacii hore oo madaxa aan noqon lahayn laga geliyey in lagu intii madaxiisa hoos loo foorariyo lugihii la wareejiyay noqoni taa xoogaa xurmadarraa ku sugan laakiin dhinacan haddii laga soo geliyo sidaa unbaa hore hore loogu wadayaa ilaa uu madaxa ka tago khalaas saa unbaa loo gelinaya meydka wa qaala wuxuu yidhi ninkaa la yidhaahdo ya cabdullaahi bnu yaziid wuxuu yidhi waayahay hada min asunati sida sunada waa saas wey rawahu abu daawud baa xadidkaa wariyey can ibni cumar radi allahu canhuma qaal kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu alay wasalam idaa wadaca almayita meydka markuu dhiga fi lqabri qaala wuxuu odhanayay bismi illaahi wa calaa sunnati rasuuli illah saasaa meydka qabriga markii la gelinayo saasa le bismi illaahi wa calaa millati rasuuli illah rawahu asxaabu sunan wa lafdu tirmidi wuxuu ahaa bismi illaahi wa billaahi wa calaa millati rasuuli illah bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku gelinaya wa billaahi bimacuunati illaahi baan ku gelinaya wa calaa millati rasuuli illahi sala allahu alay sl nabi maxamed diintiisi can cuqbata bni camr radi allahu canhu yaquul halaatu saacaatin saddex saacadood kaana rasuululahi wuxuu aha sala allahu alay wasalam yanhaana mid naga reebo an nusalliya fiihinna inaan tukanno ow amase naqbura inaan qabriyayno fiihinna fiigooda mowtaana dadka naga dhintay saddex waqti yani meydka haduugunu dhihi jiray salaadaha tukanina xiina tadlucu shamsu qoraxda markay soo dhalato baasiqatan xaalay tahay mid soo baxday waa mar alle markay geeska soo bixiso xataa tartafica ilaa ay soo dheeraato wa xiina yaquumu qaa'imu dahirati dahirada qaa'imadeedu markuu istaago waa harki waqtiga lixda saaca ee qoraxda halkaa dhalada ku taaganta xataa tamiila shamsu qoraxdu ilahi ay zuusho duhurka laga gaadho wa xiina yatalayafu shamsu lilquruub markay qoraxdu u dhowaato lilquruubi dhaxitaan xataa taqruba ilaa ay ka wada dhacdo qoraxdu markay geeska dhigto yani yani tudiifu yani tamiilu qubayla alquruub wey qoraxdu markay geeska dhigto sii iilanayso welina ayna wada dhicin waqtigaan laba geli ilaa ay wada dhacdo rawahu lhamsatu lilbuhaariy can jaabir radi allahu canhu qaal ra'aa naasun dad baa waxay arkeen fi lmaqbarati qubuurtii qubuurtay waxay ku arkeen naaran deb faatowha way tageen faidaa rasuulu lahi sal alay waslam fi lqabri nabigaaba qubuurta joogo waidaa huwa yaquulu wuxuu leeyahay naawiluunii iisoo dhiiba saaxibakum saaxiibkiin isagaa qabriga ku jira nabiga markaasuu leeyay iisoo dhiiba habeennimaa la duugaya haddee tooshash iyo faynusay waxaa ma jirine dabbaa la shitay marka qabriga lagu iftiiminaya fa idaa huwa rajulu waaba ninkii ninka uu nabigu leeyay iisoo dhiiba intuu qabriga galay wuu leeyay iisoo dhiiba waaba ninkii way alladii kaasoo kaana ahaaday yarfacu sawtahu sawtkiisa mid kor u qaaday bidikri dikriga nin la yaqaanuu ahaayo markuu wax aqrinayo dikriga aqrinayo sawtka kor u qaado oo daakir aho aan aamusaynin oo wuxuu ahaa qaylo badan dikriga un ku dhawaaqayo saasuu ahaa kaasuu nabigu duugaya isagaa gacantiisa gacana ku iilka ku gelinay rawahu abu daawud watirmidi wa lafduhu fa akhadahu nabiyu nabigaa qabtay sala allahu alay wasalam min qibali lqibla qiblada xaggeedu ka soo qabtay wa qaala wuxuu yihi raximaka allah allaha kuu naxariisto in kunta waxaad ahayd laawaahan inuu sha'niyo kunta waxaad ahayd laawaahan mid noqosho badan ilaahay u noqosho badan tallaa'an lilqur'aani qur'aankan akrin badan baad ahayd wey nin qur'aan akris badan ee ilaahay u noqosho badan kaasaad ahayd buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam qofku wuxuu wanaagsanaa aya camalkiisa waa lagu ammaanaya fa fiihi jawaazu dafni leylan waaye wa ana dafna almayiti waaye laa yaxudu bilkaraamati marxa meydka haddii habeennimo la duwo waaye waxba u dhibi mayso haddaad qof weyn oo karaamo le aad tahayna meydka haddaad duugto karaamada waxuma dhigayso nabi maxamed baa intuu gacmihiisi ilaabtay buu meydka qabanaya markaasuu iilka dhigaya iilku dhigaya bal waa fadilo inaad meydka duugto marxaban laa yuzayiru lqabru qabriga lama ziineeyo walaa yubnaa lama dhiso walaa yujlasu calayhi lagumana fadhiisanayo waa in lagu fadhiista waaba xaaraan lama ogola wa can jaabir radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama an yujasasa alqabru qabriga in la nuuradeeyo nabigu waa diiday aye yaan la nuuradaynin buri qabriga sidiisaa loo dayay nahaa can dalaa'ihi biljasi wa huwa albayaad nuuradda in la mariyo oo yusamaa qasanna waa la yidhaha kamaa fi riwaaya waziinatu awlaa bilmanci haddii yacni nuuraddii loo diiday iyo shamiita waxaa in la mariyo haddii in lasii qurqurxiyana kaba sii dar liannahu maskanulmawta meeshan maydun baa ku jira maxaa laga qurxin falaa macna lahaa aye bal fiihi ilaacatu maal baaba ku sugan wahya xaaraam waqad ay ruqisa fi tadyiini alqabri alxasan albasri washaafici marxaban xoogaa baa la mariyey imaam shaafici qabrigiisi xasanulbasri ani taabicigii weyna marxaban marxaban wa an yuqcada calayhi in lagu fadhiisto ayuu nabigu nahiyey waa yani in lagu fadhiisto wey wa an yubna calayhi in la dhiso wanahaa nabigu wuxuu nahiyey can binaa'i maskanin in guri laga dhiso ow qubatin calayhi wanahyu litaxriim idaa kaanat almaqbaratu musbalatan maqbaradu hadday tahay mid dadka in lagu duuga loogu talagalay oo ah mid waqaf oo kale ama dadkay ka dhexaysa meesha lagu duugayo inaad dhista lama ogolo haddii meesha haddii la dhiso dhul badan bay qaadanaysaa soo maadi meydkana inta uu ku jiro unbaa loo ogolaaye dhulka kale in la qaato lama ogolo ow mawquufatan haddii la waqfay oo lidafni duugid haddii loo waqfay ay waa ruux baa iibinaya dhulkii markaasuu mawquuf ka dhigay sida qubuurta macalinuur oo kale dhihi jiray markii muqdisho dadka lagu duugay saasay ahayd qubuur la waqfay ahayd soo maha marka inaad meelo badan iska dhisato lama ogola inta yar ma ogi wa in kaana fii mulkihi hadduu qofkaa dhintayba mulkigiisaa lagu duugay meel gurigiisa abaa la geliy fa makruuhun waa karaaho alicadami yani waayahay waayahay tadyiiq wey cariirigaasa yani marka waa iska karaahe marka cariiri ma jire waa iska karaaha laakiin wajawaza bacduhum rafca alqubaabi calaa qubuur alambiyaa waxay soo isnoodeen qaarkood qubuurta ambiyada qubad baa lagu dhisa karaa bay yidhahdeen wasaalixiina dadka wan wanaagsan waa liixyaa dikrim dikrigoodii baa la noolaynaya ya marka taas waa laiska ogol yahay baa laleeyahy ee kolleyba qabrigu inuu sidiisa iska ahaado xoogaa haddii un laakiin bixita bixid iyo looga yaaban yahay hadda xoogaa waxaa daruuro keenta qabriga xoogaa aan la yar dhisin meeshaaba laga bixinayaa hadhow marka xoogaa lafiis yelba waa la bixin bixiddaa haddii looga cabsanaye in la dhisa ayaduna xoogaa maslaxa ku jir marxaba rawahu lhamsatu ila lbukhaariya walafdu tirmidi naha nabiyu sal alay wasalama an tujasasa alqubuuru qubuurta in la nuurareeyo wa an yuktaba calayha in wax lagu qoro nabigu waa diiday falkitaabatu calayha makruuha walow qur'aanan ba allah ka dhigo ilaa qabra caalimin ow saalixin nin caalima qabrigii mooga ama nin saalix oo wanaagsan oo falaa ba'sa min kitaabati ismi magaciisa lagu qori liyucrafa in lagu garto oo falyuzaara la ziyaar wax dhiba male markaas waaye haddii laga yaabayo ay in la garto un looga jeedo yani lagu aqoonsanayo wa an yubna calayha in la dhiso wa an tuudaa in lagu istaago wey korkeed laba oga lagu joogsado can abi hurayrata radi allahu canhu an nabi sal ly slam qaal lain yejlis axadukum inuu fadhiisto calaa jamratin dhuxul oo fa turiqa hiyaabahu dharkiisa ay gubto oo fa taqlusa ilaa jildihi maqaarkiisa ay gaarto yaa khayrun lahu uga khayr badan min an yejlisa calaa qabrin qabri inuu ku fadhiisto wey rawaahu muslim wa abu daawuud wanisaa'i yejuusu waxaa bannaan naqlu lmayiti meydka in la raro kamaa yejuusu say u bannaan tahay nabshu lqabri qabriga in la faago wey lilxaajati laalixaaja lilxaajati baa loo naqlinayaa walilxaajati baa qabriga loo qodaya loo faagaya labadaa banaantah can jaabir radi allahu canhu qaal dufina waa la duugay maca abi aabbahay ee cabdillahi bnu xaraam jaabir aabbihiis rajulu nin baa lala duugay yowma uxud buu shahiiday marka nin baa lala geliyey falam tadib nafsii naftaydu mayna diib noqonin ay xataa akhrijtuu ilaa aan soo saaray oo fajacaltuu aan yeelay fii qabrin calaa xiddatin wey keligiisaan qabri uqodoo geliye rawaahu lbukhaari wanisaa'i wa abu daawuud wazaada wuxuu ziyaadiyey fa akhrajtu waan soo bixiyey buu yidhi abu daawuud riwaayadiisa fa akhrajtu waan soo bixiyey bacda sittati ashhurin lix bilood bacdigeed baan soo bixiyey famaa ankartu minhu shay-an ilaa shucayraatun ay maana inkirin buri jirkiisa waxba iskama bedelin ilaa shucayraatin dhowr xaboo tima a moogiye kunna ahaadeen fii lixyatii garkiisa oo mimaa yelil arda dhulka in dhabankii la fayda ee dhulka loo dhigay yaa wax yar timihii baad mudaxir inay ka yara googo-een dhulka ka yar dhulka ku yara dhegtay laakiin jirkiisa kale waxaad moodi in hadda la duugaad moodi karaamatan lahu shahiid buuba ahade dadka waaweyn oo ahlukhayrka o dhan waa sidaa isma bedelayaan caraduna ma cunays can anas radi allahu canhu qaal qadima nabiyu sala allahu alay waslam almadiina wa amara wuxuu amray bibinaa'i lmasjidi masaajidka in la dhiso faqaala wuxuu nabigu yaa bani najaar saaminunii ila gorgortama bixaa'idikum beertiina iga gorgoriya haadaa oo kan igula heshiiya faqaaluu waxay yidhaahdeen laa wallaahi laa nudlumu hamanahu lacagtiisa ma doonina kama dalbayna ilaa ila allah ilahay un baan ka doonayna sawaab baan ka rabna fa amara nabigu wuu amray biqubuuri lmushrikiin ay gaalo qabr yani meydkoodaa ku jiray meeshee fa nubishad waa la faqay meeshaa laga faagay uma bilkhirabi meelo dundunsan bay lahayde fa suwiyad waa la ekeeyey wa binakli geeda timirana way ku yaaleen faqudica waa la jaray fa safu nakla timirti waa la safay oo qiblata almasjidi masaajidka qibladiisa wa jacaluu waay way yeeleen cilaadatayhi albaabka labadiisa dhinac waa labada garab e albaabka labada tiire dhinacyaha ka hayaa cilaadatayn le labada garab alxijaarata dhagax bay ka dhigeen wa jacaluu waxay guda galeen yanquluuna sakra dhagaxa inay soo qaadiyaan wahum asxaabtu yartajiluuna rajas bay akrinayaan yani rajas waa shicirka baxru rajas yani yartajiluuna way rajazayaanoo way shicrayaan wanabiyu sala allahu alayh wasalam macahum wahum yaquuluuna waxay leeyihiin allaahuma laa khayra ilaa khayru alaakhira fakfir lilansaari walmuhaajira saasay leeyihin jawaabtan waa jawaabtii uu nabigu u celiyey ayagun maxay lahaayeen naxnu aladiina baayacuu muxammadan cala alislaami maa baqiina abadan allaahuma laa khayra ilaa khayru alaakhira fakfir lilansaari walmuhaajira buu nabiguna ugu jawaabay ilaahayow khayr ma jira ilaa khayrka aakhira mooyaane fakfir ilahu u dhaaf lilansaari walmuhaajira ilahu u dhaaf allabada qaybood asxaabtu hayeen rawaahu halaasa can caaishata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal kasru cadilmayiti buu yidhi nabigu meydka laftiisa oo la jebiyo ka kasriya xayan asagoo nool oo la jebiyo la mid xurmada waa isku mid wey saasuu u dhibsanaya rawahu abu daawud ibnu maajah can cabdillahi bni camr radi allahu canhuma qaal kharajnaa maca nabiy sal alay waslam ila daa'if famararnaa waan marnay biqabrin qabri faqaala nabiyu wuxuu yidhi sal lay slm hada qabru abiriqaal ninki abiriqaal la odhan jiray yani qabrigiisii weeye waxaan ya qaala wuxuu yidhi kharajnaa aye wa kaana wuxuu ahaa bihada alxaram aye xaramkanuu joogay ninkaan yadfacu canhu wuu reebi jiray falamaa kharaja markuu yacni waayahay uu baxay asaabatu waxaa asiibtay anniqmatu allatii asaabat qowmuhu qowmkiisa asiibtay bi hada almakaan fadufina fiihi wa aayatu dalika annahu dufina macahu waxaa lala duugay qusnun oo min dahabin laan tibir ahaa lala duugay idaa antum nabashtum canhu haddaad hadda qodaan ood faaqdaan asabtumuuhu macahu waad ka helaysaan faibtadalahu naasu dadkii baa u kala yaacay fastakraju lqusna meeshii dahabkii baa hadda loo kala ordayahay dahabkii baa lasoo saaray banaanka loo soo bixiyulay ya marxam fii su-aali lqabri wa cadaabihi qabriga su-aashiisa iyo cadaabkiisa saabitaani labadu waa sugan yihiin fi sunnati sunnaday ku sugnaadeen wa fi lqur'aani qur'aankana way ku sugnaadeen can ilbaraa waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal alay waslam qaal idaa uqcida almu'minu qofka mu'minka ah haddii la fariisiyo fii qabrihi yani haddii la geliyo wey utiya waa loo imaanayaa uma yashhad wuxuu qirayaa an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah fadalika kaasu qowluhu ilahay qowlkiisi weeye yusabit allahu ilaahay wuu sugayaa aladiina aamanuu kuwii yani aladiina kuwa aamanuu mu'miniinta ah bilqowli haabiti qowlka sugan baa ilaahay ku sugayaa fi lxayaati dunya nolosha addunyada wa fi laakhira can anas radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal ina alcabda addoonkii idaa wadica fii qabri qabrigiisa haddii la dhex dhigo oo watawallaa canhu asxaabuhu asxaabtiisu ay ka gadoomaan wa inahu walxaal inahu asagu la yasmacu uu maqlaya qarca nicaalihim kabaha shanqartooda markii lasii dhaqaaqay dadkii sii shanqarayaan qadhaf qadhafay sii leeyihin ataahu malakaani laba malag baa u imaanaya fa yuqcidaanihi way soo fadhiisinayaan fa yaquulaani waxay u leeyihiin maa kunta taquulu maxaad odhan jirtay fii hada rajuli ninkaan limuxamed sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed baa la hor keenaya suuradiisa markaasa waxa le ninkaan maxaad dhihi jirtay fa ama almu'minu qofkii mu'minka ah fa yaquulu wuxuu leeyahay ashhadu waxaan qirayaa annahu cabdullahi ilaahay addoonkiisu inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisu inuu yahay fa yuqaalu lahu waxaa loo leeyahay undur fiiri ilaa maqcadika min annaar naarta meeshaad ka fadhiisan lahayd ood ku lahayd dowr qad abdalaka allahu ilaahay baa kuugu bedelay bihi maqcadkaas maqcadan min aljanna meel wanaagsan oo jannaha ilaahay kuugu bedelay fa yaraahumaa jamiican labadiba wuu arkay wa ama alkaafir maxaa loo tusayaa meeshii naarta uu ku lahaa inuu ilaahay ku xamdiyo meeshaas haddii laga badbaadiya xuntaa oo dhibka badan wa ama alkaafiru gaalkii aw ilmunaafiqu fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi maa kunta taquulu fii hada rajuli fa yaquulu wuxuu uhi laa adri kuntu aquulu waxaan ahaa mid idhaahdo ma yaquulu naasu dadku waxay yidhahdaan dadku nabi waa rasuulka ilahay bay lahayn anna waan iska idhi caqiide iyo iimaanka ma ahayn soomaad fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa laa darayta walaa talayta laa darayta waxa garanin walaa talayta waxna ha aqrinin ya allow aada waxba aqrinin waxna aada garanin wa yudrabu waa lagu dhufanayaa bimataariqa dubo dubayaal oo min xadiidin bir ah darbatan baa lagu dhufan fa yasiixu wuu qaylinayaa sayxatan qaylo yasmacuhaa uu maqlayo man yelihi wax alla wixii la xidhiidho hayra saqalayni insi iyo jinni mooga xayawaanka intiisa kale o dhan way maqli qayladiis rawaahuma alkhamsa can asma radi allahu canha qaalat ina nabiya sala allahu alayh wasalam xamid allah nabigu ilaahay buu mahadiyo wa asnaa calayhi wuu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi maa min shayin shay ma jiro lama kun aan ahayn uriitu mid laytusiye ilaa ra'aytu waan arkaa fii maqaami maqaamkayga haada oo kana xata aljannatu wanaaru baan arkaa ama xata aljannata wanaar naarta iyo jannadiiba allah ka dhigay waan arkaa fa uxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annakum adinku tuftanuuna in laydin fidnaynayo fii qubuurikum qabrigaa laydinku fidnayn waa laydin su-aali mithla fitnati masiixi dajaal ow qariiban min fitnati masiixi dajaal masiixu dajaal fidnadiisii oo kale ama qariiban min fitnati masiixi dajaal masiixu dajaal fitnadiisii mid u dhow oo kalea laydin fidnayn yuqaalu waxaa la odhani qofka waxaa loo odhan qabriga la geliya maa cilmuka bi hada rajuli ninkaan ma taqaana fa ama almu'minu qofkii mu'minka awil muuqinu kii yaqiiniyey fa yaquulu wuxuu leeyahay huwa maxamed weeye rasuulullaahi weeye jaa'anaa bilbayinaata aayado cadcad buu noola yimid walhudaahanuun fa ajabnaahu waan ajiibnay watabacnaahu waan raacnay huwa muxamedun weeye saddex alaaan saddex goor buu ku celinaya fa yuqaalu waxaa loo loo leeyahay nam seexo saalixan xaala tahy qad calimnaa waan ogaanay in kunta inaad tahay la muuqina bihi mid yaqiiniye wa ama almunaafiqu munaafiqii aw ilmurtaabi kii shakisnaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa laa adri ma garanay samictu naasa dadkaan maqlay yaquuluuna shayan ayago ale faqultu waan iska idhi rawaahu sheekhan wanisaa-i can ibni cumar radi allahu canhum an nebi sal ly slam qaal ina axadakum axadkin idaa maata hadduu dhinto curida caleyhi waxaa loo bandhigaya maqcaduhu meeshuu fariisan lahaa waay maqcadkiisii ay maqcadkiisi uu jannada kula ama naarta bilqadaati gelinka hore iyo walcashi iyo gelinka dambe in kaana min ahli jannati hadduu yahay fa min ahli jannati qabriga janno unbuu ku haystaa wa in kaana min ahli naar hadduu yahayna fa min ahli naari unbuu kamid naartu qabrigu ku cadaaban yahay fa yuqaalu waxaa loo odhanaya haadaa maqcaduka wey xataa yabcasaka allahu ilahi ilaa uu kaa soo bixiyo yowma alqiyaamati rawahu lhamsatu ila aba daawud can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaal mara nabiyu sala allahu alay waslam wuxuu soo maray calaa qabrayni faqaala wuxuu nabigu inahumaa layucadabaan labadan qabri waa la cadaabaya wamaa yucadabaani looma cadaabayo min kabiirin shay weyn wax weyn oo aan laiska ilaalin karin looma cadaabaye waxay iska ilaalin karaan baa loo cadaabaya uma qaala wuxuu yidhi nabigu balaa inahu lakabiir waa wax weyn weeye ama axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa yascaa binamiimati dadku isku dirdiri jiray dadka oo laysku dirdiro oo hadalka loo kala qaaday cadaabulqabri bay leedahay qabrigaa lagu cadaabaya qofka wa ama alaakharu midka kale fa kaana wuxuu ahaa laa yastabri'u min bawlihi kaadida iskama ilaalin jirin nijaasada qofka hadduuna iska dahirin oo iska fiirinina ay cadaabulqabri bay keenaysaa wa fii riwaayatin laa yastatiru min bawlihi kaadida iskamuuna dahiri jirin qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu cabbaas uma akhada cuudan laan buu qaaday nebigu radban oo qoyan fa kasalahu wuu kala jebiyey bisnayni labuu ka dhigay wuu kala dilaaciyey uma qarasa kullu waaxidin kii la arka wuxuu ku tallaalay minhumaa labadii qabri ka mid a minhumaa laantii labadeedii qaybood uma qarasa wuu tallaalay kulla waaxidin oo minhumaa laantii timirteed ka mid a calaa qabrin qabri buu sidaa nabiga ugu taagay uma qaala wuxuu yidhi lacalahu yukhafafu canhumaa in laga fududeeyo laga yaaba cadaabka laga fududeeyo maa lam yeybasaa labada geed haddayna angegin wey oo geedku intuu qoyanya wuu tasbiixsanayaa cibaadadiisaasaa yani loogu naxariisanaya cadaabka looga fududaynaya rawahu lhamsa walisheekhayn wanisaa-i kaana nabiyu sal alay wasalam yadcuu mid nabigu ilaahay baryuha allahuma ini acuudu bika min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisana ilahu kaa magan galay wa min cadaabi naari baan kaa magan galay naarta cadaabteeda ilaahay wa min fitnati lmaxyaa nolosha fitnadeedaan kaa magan galay walmamaati geerida wa min fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaal fitnadiisaan ilahu kaa magan galay oo nabigu ku ducaysan jira can haani waxaa laga wariyey mawlaa cumaan radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana cuثmaan bin cafaan wuxuu ahaa idaa waqafa calaa qabrin qabri hadduu kor istaaga bakaa wuu ooyi jiray xataa yabulla lixyatahu garkiisu ilaa oo ilinta ay qoyso wey faqiila lahu waxaa loo yidhi tadkuru jannata wanaar janno iyo naar baad ka sheekaysaa falaa tabkii ma oydid wa tabkii min haadaa qabri markaad aragtana waad oydaa maxaa kuu wacan cuثmaan bin cafaano faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi ina alqabra qabrigu awalu manaazili alaakhirati aakhira manaasisheedii midkii ugu horreeyey wey fain najaa minhu qofku hadduu ku badbaado qabriga uu ku badbaado famaa bacdahu aysaru minhu waxa kasii dambeeyana waa ka sahlan tahay haddaa qabrigaba ku fakato wain lam yanjuu minhu qabriga hadduu ku kori waayo qabriga lagu cadaabo famaa bacdahu waxa kasii dambaynaa ashaddu minhu waa kasii daran yahay qaala wuxuu yidhi wa qaala rasuululahi rasuulka ilahi wuxu yidhi sala allahu alayh wasalam ma ra'aytu ma arag mandar wax la fiiriyo qadu weligey ay ila alqabru qabriga mooyaane kaasoo afdacu minhu ka foolxun way wax la fiiriyo oo ka foolxun qabriga ma arag buu yidhi anigu nabiga alayhi salaatu wasalam qabriga waa cajib buu riwahu tirmidi can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal nafsu lmu'min qofka mu'minkaa naftiisu mucallaqatun way xidhan tahay bidaynihi dayntiisii xataa yuqdaa canhu ilaa laga gudo way qofku markuu dhinto ilaa la daynta laga bixiyo ruuxdiisa way xabaasan tahay aa la xidhaya rawaahu tirmidi wibnu maajah wa axmed can anas radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam samica sawtan buu nabigu maqlay min qabrin qabri u dhawaaq ka maqlay faqaala wuxuu yidhi mataa maata haada war qofka qabrigaan ku jira goormuu dhintay faqaaluu waxay dhaheen maata fi ljaahiliyati gaalnimadii horeu ku dhintay fa sura bidalika nabigu ku farxay wuu ku farxay oo waxaa la cadaabay mar hadduu gaal iyo qof muslim uusan ahayn nabigu waa ku farxay wa qaala wuxuu yidhi lowlaa an tadaafanu lowlaa anlaa tadaafanu inaad isduugi weydaan haddaana ka yaabaynin la dacawtullaha ilaahay baan baryi lahaa an yusmacakum inuu idin maqashiyo cadaabalqabri qabriga cadaabkiisa w laakiin hadda qabriga cadaabkiisa laydin maqashiyo isma duugaysaan qof la arkaba qof suuxa iyo qof dhinto unbaad noqonaysa rawaahu nisaa'i wa muslim can ibni cumar radi allahu canhuma can nabi sal ly slam qaal haadaa midkan alladii kii weeye taxaraka lahu lcarshu carsiga ilahay uu gilgishay sacad binu macaad waa midka qabriga ilahay carshiga ilahay uu lushay wey wa futixat lahu abwaabu samaai samada albaabaheedana loo furay wawashahidahu ay xaadireen oo ka soo qayb galeen sabcuuna alfa sabcuuna alfan toddobaatan kun oo min almalaa'ikati ka mid ya intaasaa yani dugtiisa kasoo qayb gasho wax ka sagootisay wey laqad dumma waa la dumay dammatan baa la dumay uma furija canhu waa laga fiiday qabriga markii la gelay qabrigu isku soo boodayaaba le nab buu siiye markaasa haddana lasii daayay marka sacad bnu macaad hadduu ka badbaadi waayo wax ka badbaadayo ma jira qabriga ay qabriga waa khatar wey alishaaratu ila sacd bn macaad sayid ws wa sayaatii fadluhu fi lfadaa'il in sha allah fa abwaabu samaai futaxat liruuxi wahtasada carshu carshiga ilahay baa u lushay wa xamalathu ayahay waayo faraxan bihi wey wa xadarahu fii wafaatihi wa tashyiici janaasatihi sabcuuna alfa malak toddobaatan kun oo malak ixtifaalan bihi radi allahu canhu wa maca hada lam yanju min lamati alqabri qabriga qabashadiisa kamuuna korin wa fii riwaayati low najaa axadun min laqdati alqabri lanajaa sacd ruux hadduu ka badbaadi laha qabriga sacad baa ka badbaadi laha marka qabrigu khatar buu leeyahay rawahu nisaa'i huna wshaykhan fi lfadaa'il allahu subxanahu wa tacala adducaau bitasbiiti wa talqiin madluubaani caqiba dafni duca la ysugu duceeyo tasbiit oo meydka loo duceeyo in ilaahay su-aasha ku sugo xaqa ah iyo wa talqiin xujada oo loo laqino oo talqiinta lagu aqriyo madluubaani labaduba waa madluuba waa sunno caqiba dafni qofka markii la duugo waayo can cuثmaan radia allahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama idaa faraqa min dafni lmeyit meydka duugiddiisa markuu nabigu ka faaruqo waqafa calayhi ay calaa qabrihi qabriguu kor istaagi jiray faqaala wuxuu odhan jiray istakfiruu liakhiikum walaalkiin u qufraan dalba was'aluu lahu u su'aala bitasbiiti in ilaahay su-aasha ku sugo fa innahu al'aana yus'al haddaa la weydiinayaa ay ina akhaakum yus'alu al'aan haddaa la weydiinayaa fadcuu lahu bilmakfirati watasbiit in ilaahay u dembi dhaafo su-aashana ilaahay u fududeeyo su-aasha ku sugo yani yani xaqa la waafajiyo ugu duceeye maxaa loogu duceynaya naxwu allahuma habithu cinda su'aali ilaahu su-aasha agteeda sug walaqinhu xujatahu xujadiisa ilaahu u laqin fa fiihi xadiidka waxaa ku sugan dalabu ducaa lilmeyit meydka in loo duceeyo inay sunno tahay wa annahu yanfacuhu ducadu inay anfacayso ka sadaqati ilaatiya sadaqa haddii laga bixiyaba siday u anfacayso inoo imaan doonta kamaa yundabu sida loo sunneeyo talqiinuhu aljawaab jawaabta in loo laqino oo talqiintaba lagu dul aqriyo caqiba dafni markii la duugo fa can abi umaamata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi saxaabiga abu umaama la yidhaahdo idaa ana mitu haddii aan dhinto fasnacuu bii igu sameeye kamaa amarana nebiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu siduuna amray oo meydka in lagu sameeyo faqaala wuxuu yidhi nabigu idaa maata axadukum axadkiin hadduu dhinto idaa maata hadduu dhinto axadun axad oo min ikhwaanikum walaalihiinna muslimiintaa ka mid a oo fasawaytumu turaaba carrada aad ku sintaan calaa qabrihi qabrigiisa falyaqum axadukum axadkiin ha istaago calaa ra'si qabrihi madaxa yacni qabriga dhinaca madaxa ha ka fadhiisto huma liyaqul ha yidhaahdo yaa fulaan ibnu fulaanata war hebelkii gabadhii heble la dhihi jiray ay dhashayow ibnu fulaanata fa innahu yasmachu wuu maqlayaa walaa yujiibu laakiin ma ajiibayo uma yaquul ha yidhaahdo haddana yaa fulaan ibnu fulaana fa innahu yastawii wuu ekaanayaa qaacidan asagoo fadhi wuu soo fadhiisanaya uma yaquulu wuxuu odhanayaa aayahay yaa fulaan iblu fulaanata mar saddexaad aayahay hebelkii ina heblaad ahaayo hooyadiis baa lagu magacaabaya fa innahu yaquulu wuxuu leeyahy markaa saddexaad arshidnaa nahanuuni yarxamuka allaah allaha kuu naxariiste nahanuuni waanu ku maqalnaaye jawaabun baana kuu celinayna nahanuuni buu leeyahy walaakin laa tashcuruuna adinku ma fahmaysaan buuri nabigu falyaqul ha yidhaahda markaas udkur xusuuso maa kharajta calayhi wixii aad oga soo baxday min addunyaa adduunyada shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh wa annaka adigu radiita billaahi radiita inaad raali noqotay billaahi ilaahay rabban rabbinimo wa bilislaami islaamkana diinan diin inaad uga raali noqotay wa bimuxammedina nabiyan sala allahu calayhi wasalam wa bilqur'aani qur'aankana imaaman imaam yacnii wax ku hogaamiye ood ku dayatana qur'aanka ayaad raalli uga noqotay fa ina munkaran iyo wa nakiiran munkar iyo nakiir baa dee markaaba diyaar ahoo yacni meydka inay su-aal ku bilaabaan rabee yaakudu kullu waaxidin mid la arka wuxuu qabanaya biyadi saaxibihi kii kaluu gacanta qabanaya wa yaquulu wuxuu leeyahay indaliq binaa ina keen maa yuqcidunaa maxaana ag fariisiiyey cinda man luqina xujatu nin xujadiisiiba loo sheegay waxaan weydiin lahaynba nin loo mariyey maxaan ka ag joognaade fa qaala rajulun baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah fain lam yucraf ummu hooyadii haddaan la garanaynin see la yeelayaa qaala wuxuu yidhi nabigu yunsibuhu u nisbaynaya ilaa ummihi xawaa ay yaa fulaanata ibna xawaa buu leeyahay rawaahu dabaraani baa xadiidkaa wariyey walxambaliyuna wuu wariyey fi shaafi kitaabka la yidhaah wa qaala alxaafid ibnu xajar alcasqalaani wuxuu yidhi isnaaduhu saalix sanadkiisuna waa saalix xadiidka ay marka asarkaas abuu imaamo laga warinaye ee yani uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa sidaana iyo nabig uu yani uu ka warinaya xadiidka sanadkiisu waa saalix saasuu leeyahay ibnu xajar alcasqalaani ya amiiru lmu'miniina fi lxadiid ninka la yidhahdo ya shaarix lbukhaari waa laga dambeeyaa dee marka saasuu ku sheegay xadiidka inuu saalix yahay wey sanadkiis wa kaana jamaacatun oo min ataabiciina yuusuuna bidalik taabiciintu wayba dardaarmi jireen mar alle markuu dhimanayo wuxuu leeyahy talqiinta halaygu dul akriyo halaygu dul akriyo ay saasay u dardaarmi jireen wasayaأtii wuu noo imaan doonaa taxqiiqu nisbati liaxadi labaweyni fi kitaab اledb in sha allahu tacaala ya juska khaamiska aan ku gaari doonaa kitaabu ledabe labada waalid midkii la doono qofka in loo nisbayn karo fulaan ibnu fulaanna waa la dhihi karaa fulaan ibnu fulaanatana waa la dhihi karaa labadiisa waalid labadaba in loo nisbayn karo oo hadda yaa fulaan ibnu fulaanata hooyadiisa lagu magacaabayo inayna wax dhiba keenaynin kitaabul edab baan ku gaari doonaa ya wahaakada marka talqiintu sidaa wey waa shay wanaagsan oo xaq ahoo sunno ah haddii meydka lagu dul aqriyo way fiican tahay oo way wanaagsan tahay wey way wanaagsan tahay marka haddee kuwa hadde ayagu waayahay khayrkaba aan rabin oo intay un meydka meesha ku tuuraan ka kala cararayo yaan ugu ducaynaynin waxba yaan lagu dayana wey ya marxaban rawaahu abu daawuud walbazaar walxaakim wasaxaxahu alfaslu asaabic fi tacziyati wa ziyaarati alqubuur tacziyo meydka qofkii markii laga dhintay in loo tacziyeeyo ya biayi kalaamin ka qowlihi acdama allaahu ajraka ajarkaaga allaha weyneeyo wa sabraka allaahu allaha ku sabriyo wa axsana cazaaka yaa jazahagii abaalmarintaanada allaha wanaajiyo wa kafara limayitika meydkaaga allaha u dembi dhaafo wa akhlafaka khayran minhu mid ka khayr badan allaha kuugu bedelo saasuu ugu tacsiyanaya qofka tacsiyada alfaadaasa loo isticmaala waase in kaana lahu khalaf hadduu bedel leeyahay weye ka zawjin iyo wawaladin ilma hadduu kaa dhintay saasaa lagugu duceyn laha mid khayrba kuugu bedelo qofka hadduu ninkeedii dhinta ama ninka hadday qoftii saxaaskiisa ay dhimatana saasaa loogu ducaynaya mid ka khayr badan allaha kuugu bedelaa laleeyahay bikhilaafi ilabi wa naxwi laakiin aabba hadduu dhinto aabba kaloo lagu bedelaya ma jire waayahay wa akhlafaka khayran minhu la dhihi maayo wakafara limayitika umaa lagu joojinaya meydkaaga allah u dhaaf sabarna allah ku siiyo ay waxaa kaloo asna sii wanaagsan lafdiga noo imaan doono ee nabigu gabadhiisa ugu tacsiyey ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama taasna yani waa alfaada tacziyada ay kan ugu wanaagsan weliba marxaban qaala shaaficiyu radi allahu canhu yucazii saaxiban lahu fii waladihi imaamu shaafici baa nin saaxiibkii a ilmo ka dhintay oo markaasu u tacsiyeynayay wuxuu ku yidhi innii mucaziika laa anii calaa hiqatin min alkhuluudi walaakin sunnatu diini aaya fama almucazaa bibaaqin bacda mayitihi wala almucazi walow caasha ilaa xiinin inii mucaziyka waan kuu tacsiyeynaya laa anii calaa hiqatin inaan ku kalsoonahay ma aha kalsooni aan ku qabo min alkhuluudi waalitaan anigu weligeyba waan joogayaa marka adig kuu tacsiyeynaya inaan anigu dhimanaynin ma aha walaakin sunnatu diin waa diinta yani qof markuu muslima laga dhinto geeri gasho in loo tacsiyeyo waa sunno fama lmucazaa midka loo tacziyeynayo bibaaqin mid baaqi ahaanayo joogaya maaha bacda mayitihi maydkiisaa bacdigeed asna ajalkiisi unbuu sugayaa walalmucaziyi kan tacziyeynayana asaguna ma joogayo walow caasha ilaa xiinin xoogaaba ha noolaadee zaman ha jooge kii dhinta un weasna un dhiman can usaamata ibni zayd radia allahu canhu qaala arsalat ibnatu nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga gabadhiisii baa soo dirtay zaynabay ahayd baa laydhaha zaynabo ay wiil baa ka dhintayo waayo cali bnu abilcaas ninka abilcaas la dhihi jiray zaynab waa si gabdhaha nabiga u weyneyd bay ahayde abilcaas ninkii la odhan jiray baa qabay wiil ay u dhashay wey wa qiila waxaa la ruqiyatu bay ahayd fii cabdillahi bni cuthmaan ruqiyay ahayd gabadhii la odhan jiray cabdullahi bni cuthmaan baa markaa ka dhintay wa qiila faadimatu fii muxsin bni caliy ay marxaba qowlkaa u horeeyaa saxiixa inay zaynabo ahayd waa qaala wuxuu yidhi arsalad ibnatu nabiyi sala allahu aleyh wasalam ileyhi nabigay usoo dirtay anna ibnan wiil oo lii ii sugnaaday qubila waa la qibloonaya ya naftii baa qaadqaadaysa faatina noo imow fa arsala nabigu uu soo diray yuqri u salaama asagoo salaam usoo farayo wayaquul wuxuu leeyay ina lilahi ilahay wuxuu leeyay maa akhada wuxuu qaato wuxuu qaato ilaahay baa iska leh walahu maa acdaa wuxuu bixiyana asagaa leh wa kullun wax kasto cindahu agtiisa biajalin musaman ajal la magacaabay bay ku leeyihin waktigii ilaahay u qadaray wax dhaafayo ma jira wax la arkana ilahay agtiisa ajal go-an buu ku leeyahy ee fal tastabir ha sabarto waltaxtasib ha ajir malaysato ilaahay ajr ha ka sugto faarsalad ilayhi way soo dirtay haddana ninkii rasuulkaabay soo celisay tuqsimu calayhi ayadoo nabiga ku dhaaranaysa laya'tiyanaha ha noo yimaado ha noo yimaado ilaa wa ilaa bayta mar labaa intay soo celisay faqaala faqaama wuu istaagay nabigu wa macahu maciisa waxaa ahaaday sacad ibnu cubaada wa mucaad ibnu jabal wa ubay bnu kacab wa zayd bnu haabit wa rijaalun rag badan oo asxaabtii aan la socday fa rufica waa lasoo kor yeelay ilaa rasuulilahi sal alay wasalam asabiyu wiilkii baa loosoo kor loogu soo qaaday wa nafsuhu walxaal naftu nafsi naftiisana taqacqacu ay qaracleed oo dhawaaqayso xayaatadii baa dhawaaqayso naftiisii way kaanaha waxaad moodaa shannun maqaar baaliyoobay baad moodaa maqaarku markuu duqoobo oo aada yacni u baaliyo uu qallafo saa markii loo taabto qararaf buu leeyahy marka hore wuu fiican yahay aada uma shanqar badno wuu jilicsan yahay mogtahay shanqartiisu zaa'id maaha laakiin markuu baaliyoobo wuu soo kogayaa markaasuu saa markii shanqartiisaa zaa'id saasoo kale xayaatada u dhawaaqaysaa qararac bay leed nafti fafaalad caynaahu nabiga labadiisa indhood baa ilmeeyey sala allahu calayhi wasalam wuu ooyey nabiga ilin baa ka timid bidumuuc faqaala sacdun baa wuxuu yidhi sacad ibnu cubaada yaa rasuula allah maa haadaa ilintan maxay tahy faqaala wuxuu yidhi nabiga haadihi haadihi midan raxmatu naxariis weeye jacalaha allahu ilaahay uu yeelay fii quluubi cibaadihi addoomihiisa qulubtoodaa ilaahay geliy wa inamaa yarxamu allahu ilahay wuxuu u naxariistaa min cibaadihi addoomihiisa xaaluu ka mid yahay alruxamaa kuwa naxariista rawahu lhamsatu ila tirmidiya can cabdiraxmaan bin abilqaasim bn maxamed bn abi bakr radi allahu canhum waxaa laga wariyey can nabiy sal ly waslam qaala wuxuu nabigu liyucazi lmuslimiin muslimiinta ha u tacsiyeyso oo qof la arkaba ha ku sabro fii masaa'ibihim masiibooyinka ku dhacayo almusiibatu bi aniga musiibadayda yani waa aniga dhimashadayda waay almusiibatu bi maxay tahay aniga geeridayda masiibo ka weyn oo muslimiinta asiibi lahayd ma jirto qof la arkoo dhib ku dhacaybo ha xusuusto inuu nebi maxamedba dhintay sala allahu calayhi wasalam marka geeridii nebi maxamedba haddaad ku sabarto iska aamusan tahay wixii kaloo musiibahoo kugu dhacay dee waxbaa ka soo qaadan iska sabar iska sabar masiibo ka weyn oo muslimiinta lagu asiibo ma jira nabiga geeridiisa fa inahu acdamu musiibatin liahli ilard rawahu mali rawahu alimaamu malik baa wariyay xadiiska can cabdillahi bni jacfar waxaa laga wari radi allahu canhuma qaal lamaa jaaa markuu yimid nanu nacyu jacfar jacfar ibni abi aalib markuu yimid yani geeridiisi markay timid nacyigiisi yani waa khabar geeri arrintiisi geeridiisi markii lasoo sheegay waayo meeshii qadwatu muuta la dhihi jiray waatay ku dhinteen